waa tahay dhegeysanada caddi star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysaneysaan dhegeystayaal dhammaantiin suwax wanaagsan ee odhi suban kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha qor-aan wargeysada kale ah the daily nation the standard oo subax waliba halkan aad ka dhegeysataan marka laga reebo sabtida iyo xadda wargeyska saaka waxyaalaha kala duwan ay qorayaan ayaan markaasi dhegeystayaasha la wadaagaynaa halka qeybaha dambe fursadan usiin doona saaka sida ay kusoo kaakiceen kuwa baristeen maqalka idaacadda deegaanada kala duwan tuulooyinka qaryooyinka magaalada iyo weliba dabcan kountida kala duwan ay ku kala nool yihiin ama naga dhegeysanayaan maqalka idaacadda qeyb ayaa ka tahay dhegeysta dhammaantiis wax wanaagsan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ayaa wargeysada markaasi inala socodsiinayaan dhegeystayaal wargeyska hore ayaan saakan qodobada markaas ugu weyn kusoo qaadanayna dhegeystayaal iyadoo sidoo kale wargeyska saaka uu qorayo iyadoo boqol iyo siddeetan maalmood ee madaxweynaha markaasi usoo harsan tahay ama u harsan tahay haddana waxaa markaasi laleeyahay waxaa ku cakiran howlo fara badan kadib markii qaar ka mid a wasiiro ay ka tegeen xilalkoodii ama ay ka tegeen shaqadoodii kadibna ay doonayaan markaas inay ku biiraan iyadoo markaas laga doonayo in wasiirro iyo weliba xogayaal iyo joogtayaal in markaas uu soo magacaabo kadibna baarlamaanka si deg deg ah loogu gudbiyo si howlaha iyo ajandaha markaasi u qorsheysan iyo u degsan inta yar soo hartay iyo weliba mashaariicda markaas madaxweynaha uu doonaya inuu daafuro inta yar ama maalmaha usoo hartay doorashooyinka ayaa laleeyahay in markaa loo helo dad sida wargeyska uu qoraya bogiisa tobnaa saaka wargeyska waxaa leeyahay waa mid markaasi taaf ku tahay madaxweynaha oo markaas loo baahan yahay dabcan wasiiradii kala firdoobay ama kala tegay sidoo kalena iyadoo markaasi gabagabo ay mareyso mashaariicdii u dambeysay ee madaxweynaha waasuu sheegaya in xiriga sidoo kalena kubadiisa uu laado sidoo kalena hawada uu geliy kubadiisa ama ciyaartiisa ay markaasi hawada sare uu geliya dhegeystayaale doorashada ka hor waxaana markaasi loola jeedaa mashaariicda sida wargeeska bogiisa tobnaad uu qoraya muddada lixda bilaad yar ee usoo hartay ayaa iminka loo baahan yahay dad markaasi howlahaasi la dhammaystiri kara lana qaban karo ilan howlihii wasiiradii soo waday waxaa markaasi ku adkaatay dhegeystayaal inay u dambeysay shalay sida markaasi dastuurka dalka uu qorayo una qeyxan una degsan in qof waliba markaasi tartamayo xilaalka kala duwan oo dowladana u shaqeynayo inuu markaas istiqaaladiisa uu soo gudbiyo dhegeystayaal si uu ugu tartamo xilkiisa laakiin wargeyska wuxuu markaasi leeyahay yadoo taasi ay taagan tahay haddana qaar ka mid ayaa haddana hareyn wasiiradii aadka markaas isha loogu hayo looguna tashanayay sida wasiirka amniga gudaha doctor fred matiangi wasiiro qaar ayaa markaasi jiraan oo aan markaasi soo gudbin warqadahooda laakiin waa sidee sida howsha u socoto wargeyska wuxuu leeyahay madaxweynaha halkan waxaa markaasi ka go-an qeybta markaasi iminkan waqtiyada usoo hartay ee lixda bilood sidii markaasi wadanka kaga dhici lahayd doorasho hufan mid xalaal lah iyo sidoo kale mid markaasi cadaalad u dheehan tahay dhegeystayaal oo nabadgelyo ah iyo sidoo kale wadanka markaas isku keento sida wargeysku saaka uu qorxiyo waxaa sidoo kale ka gool madaxweynaha sidii markaas ku xaqiijin lahaa in markaasi dhinacyada kala duwan siyaasadda barbar markaas markaasi inuusi bar ugu badnaanin oo dhadhaxaad markaasu ka ahaado waxaa sidoo kale wargeysku u qorayaa in markaasi mashaariicda la riixiyo iyo sidoo kale in lasoo gebagabeeyo sida markaasi wadada weyn ee express highway dhegeystayaal ee nairobi taasoo markaas imikan uu kaga gun leeyahay sidoo kale uu rajeynaya in markaas isaga gacantiisa uu ku jaro xiriga ama xiriga ka jaro dhegeystayaal waxaa ka mid a dhegeystayaal afarta ajande ee markaasi madaxweyne higsigiisa sidoo kale in markaasi ciddii markaasi sii dardargelinaya sidoo kalena sii wadan lahayd iyo weliba digital economy inta u dhexeyso dhegeystayaal qeybta markaasi suuqa horta xorta ganacsiga ayaa sidoo kale qeybta markaasi digitaalka ah ee dhegeystayaal iyadana loo yaqaano ayaa markaasi ganacsiga la leeyahay ama dhaqaalaha in asagana hor geedi socodkiisa qeyb ay ka tahay appointmentka in markaas lasoo xuto shakhsiyaad markaasi dowladda wadi karo oona hagi karo sidoo kale buuxin karo boosaskii dadkii markaas ay baneeyeen oo si caadi ah markaas loogu dhawaaqo madaxweyneha ayaa iminkan hool la taala fara badan iyadoo waqhtigana iminkan ay cariiri tahay iyo weliba la qabsashada dadka cusub iminkan iyadoo wasaaradii dhammaan iyo weliba ku-xogoonadoodii iyo weliba kuwa markaas kala duwanaa xogayaashii ay badi ay markaas iskaga baxeen dowladda kadibna sheegeen inay diyaarad inay markaasi diyaar u yihiin siyaasadda wadanka markaasi ka dhaceysa sanadka labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal wargeeska sidoo kale halkan wuxuu saaka faahfaahin ka bixina ka qoraya wasiirka waxbarashada dalka mogoha wuxuu leeyahay waxbarashadii waa diyaar waa labada kun koob iyo labaatanka waa la diyaariyey markaasi loo dabcan waxaa laisku diyaarinaya iskuulka hoose dhexe primariga ama k c b ga halka sidoo kalena iskuulada markaasi fofo secondaryga iyagana imtixaanadooda uu sheegay inay diyaar yihiin halka sidoo kale grade four ay iyagana markaasi diyaar yihiin sida wargeyska saaka u qoray halkan waxaa wasiirka macluumaad fara badan ka bixiyay kuna sheegay boggiisa labaatanaad sida halka wargeyska ku qorayo kaga hadlaya iyadoo uu sheegaya in howlaha imtixaanka iminkan qeybteeda markaasi la sheegay sidoo kale qeybteeda markaasi lahagay lana sheegay inay uu sheegay dowladda inay sideeda markaas ugu talagashay oo markaasi la diyaarinaya imtixaanka nek data warbixin lasoo saara lagu sheegay in laba milyan shan boqol waa laba milyan konton iyo lix kun toddoba boqol sagaal iyo toban kandideed markaasi la diiwaangeliyay imtixaanka qaran ay markaas examinationka dhegeystaan sida wargeyska saaka uu qorayo hal milyan laba boqol labaatan iyo shan kun lix boqol sagaashan saddex ayaa markaas u fariisan doona iskuulka hoose dhexe ee k c b ga halka iskuulka sare ee waa iskuulka markaasi form kuwa markaasi secondariga ay u fariisan doonaan sideed boqol soddon iyo kow kun labaatan iyo lix halka iskuulada markaasi ay aada u badan yihiin kuwa markaasi imtixaanada oo iskuulada primariga ay aada u badan yihiin waxaana markaas la sheegay imtixaanka k c c ga iyo sidoo kale k c b in imtixaanadaada ay markaas imikan ay diyaarsan yihiin sidoo kale wuxuu sheegay in ammaankooda iyo weliba qashaadka xalahaasoo dhan imikan ka hortegitaankooda fasalada iskuulada imtixaanada ay kufasalada imtixaanada ay ku sameyn lahaayeen howlahaasna imikan laisla qoshey laisla dejiyey dhegeystayaal waxaana markaasi qaabta ama qaabka ay markaas u dejisantahay jadwalka mahanaanka markaasi shidhulka ay la qoondeeyey una degsan inta u dhexeyso dhegeystayaal tobanka ilaa iyo todobada maarso dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa uu qoraya halkan waxaana markaasi kormeer uu ku sameeyey iskuulka makunike secondary school ee ku yaalo countiga machakos waxauna sheegay in xarumaha markaas lagu kadin doono imtixaanada ay yihiin lix boqol afartan iyo saddex ay markaas dowladda ay u qoondaysay oo sidoo kale lagu kala qaadi doono iyadoo markaasi soddon xarumadoo imtixaanada ee small centersna ay dhegeystayaal ay looga qaadi doono goobta xarumaha dhegeystayaal special ayana wuxuu sheegay in goob waliba qeybta imtixaanka wadanka si hufan oo u dhici doonto waxaa sidoo kale halkan uu soo hadal qaaday manhajka cusub ee uu c b c u sheegay inuu sidoo kale difaacan yahay ama uu la difaacay sidoo kale halka uu kasii ambaqaadi doono oo markaasu sheegay in aan la siyaasadaan markaasi aan la siyaasadanayn manhajka c b c sida wargeyska saaka uu ku qoray halkan waxaa wargeyska uu leeyahay wuxuu markaasi ku adkeysanaya uuna difaacaya manhajka cusub ee c b c iyadoo markaas laga doonayo manhajka kale eight four four dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal wargeyska qeybtiisa kale halkan wuxuu saaka ka qoraya faahfaahin dhegeystayaal bogiisa afaraad waxaa halkan nooga qorayaa madaxweyne ku-xigeenka hore dalka stephen closo misoka iyo musolia mudavadi sida wargeyska bogiisa afraad halkan uu ku qorayo faahfaahin kaga bixinayo waxay markaas leeyahay wargeyska uu leeyahay maxay tahay closo misoka oo lambaradooda markaas lagu xisaabtamayo iyo sidoo kale musolia mudavadi halkan wargeyska wuxuu soo qaatay doorashooyintii labada kun todobawaa labada kun saddex iyo tobankii ka dhacday madaxweyne uhuru kenyatta qeybta markaas galbeedka dalka waxa uu ka helay boqol iyo afartan kun lix boqol koob iyo konton ayuu ka helay halka musalia mudavadi oo isaga markaas ka haystay saddex boqol toddobaatan sideed kun lix boqol labaatan iyo lix halka raila odinga uu ka haystay sideed boqol afartan todoba kun konton waa shan boqol lixdan dhegeystayaal uu ka haystay waxaa markaasi lagu isku celcelis ahaan halka lagu kala qaaday dhegeystayaal dhanka galbeedka waa dhanka dhanka galbeedka dalka western wuxuu halkan lagayahay boqolkiiba isku celcelis ahaan waagaasi labada kun saddex tobankii madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu ka helay boqolkiiba sagaal dhibic sagaal halka markaasi musale mudabadi isagana uu ka helay waa galbeedka halkuu kasoo jeeda musale mudabadi labaatan iyo lix lix iyo labaatan dhibic sideed boqolkiiba halka sidoo kale ma waagii markaasi raila odinga uu asaga ka helay boqolkiiba konton iyo sagaal dhibic sagaal waa labada kun saddex iyo tobankii dhegeystayaal halka sidoo kale eastern waa qeybta markaasuu kambani dhegeystayaal stephen colonso misoka waxaa leeyahay wuxuu halkaasi ka helay toddoba boqol laba iyo toban kun saddex boqol afartan iyo shan waa doorashadii wadanka markaasi ka dhacday labada kun iyo toddobadii kibaki wuxuu asagana ka helay siddeetan iyo laba kun toddoba boqol sideed iyo toban halka raila markaasuu ka helay afar iyo toban kun dhegeystayaal lix boqol sagaal iyo toban dhegeystayaal hadda kalozo musioka iyo sidoo kale musalia mudhabadi ayaa laleeyahay waa kuwa hotcake waa kuwa markaas cuntamaya waa kuwa markaas lagula markaas lagula marka kuwa lagula dagaalami karo sidoo kale lagula xisaabtami karo sidoo kalena gorgortan siyaasadda lala geli kara dhegeystayaal laakiin waa sidee qaabka markaas hogaansan la doonayo in lagu galo shakhsiyaadkaasi halka musalia mudhabadi asaga mar hore lala baxay laakiin iminkan kawaanka waxaa saaran stephen colonzo mishoka waa madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka dhegeystayaal asagoo markaasi laleeyahay tiradiisa mid markaas laga maarmo ma ahan oo waa loo maarmaa dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo kituyi waxaana halkan ayagana markaasi ku adkeysanayaan inta doorashada ka hor golamada kala duwan iyo qaabka markaasi kambani ama sidoo kale saddexda county ee qeybta markaas eastern leeyahay dabcan ma dareynayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin taageera ayuu markaasi ku haystaa dhanka uu kambani dhegeysto laakiin ku hogaamiyaasha ugu sarsare ayaa markaasi howsha isku qaban laadahay madaxweyne ku-xigeenka dalka wuxuu asagana markaasi eedeynaya xisbiga dhegeystayaal uu horkacay wasiirka difaaca dalka eugin wamala uu leeyahay waxaa markaasu doonaya inuu kala burburiyo qowmiyadiisa sidoo kalena uu uga faiday shakhsiyaad aan markaasi dana uga jirin waxaa dabcan uula jeedaa xisbiga markaas dhab ay soo saareen waa dhab kenya ay soo saareen kuwaasuu sheegay inay markaasi cariiri iyo booqi kayle ay doonayaan inay kaga ku wadaan dhanka galbeedka dalka waa halka markaasuu kasoo jeeda dhegeystayaal waana halka markaasi kuuraha ama codka markaas uu doonayo inuu kaga helo madaxweyne ku-xigeenka wasiirka amniga wasiirka difaaca dalka dhegeystayaal eugin wamalwa iyo sidoo kale xildhibaano kale ayaa taageersan azimiyo la umoja ee ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga taasoo ayaga markaas ku adkeysanayaan halka sidoo kalena weli ay qayli buuq ay ka taagan tahay galbeedka dalka dhegeystayaal oo iminkan wargeysyada iyo sidoo kale warbaahinta aada u qabsatay dhegeysta wargeyska waxaa leeyahay waa cidda markaas go-aamin waa cidda markaas go-aaminayso go-aanada markaas ka soo baxayaan cidda markaas u hanqaltaagayso ama cidda markaas ay soo qaadanayso qowmiyadaasi waxaa leeyahay kalaan iyo sidoo kale baty ayaa la kala saari layahay dhegeystayaal waa dad markaas qowmiyaddii ama qoyskii iyo sidoo kale xisbi ayaa la kala saari layahay qoyska ayaa shaksi wataan halka xisbiga sidoo kale ayaga shaksi ay wataan sidee markaas laisku waafaqaya keliya kama taagno galbeedka dalka sidoo kalena gobolka waqooyi bari way ka taagan tahay dhegeystayaal arrimahaasi arrimaha fara badan ayaa doorashadan markaas isku qasan kana dhex taagan dhegeystayaal iyadoo la kala qaadi lahay qoysas iyo xisbiyo iyo shaksi markaasi isbedel keeni karo waa arrimo markaasi cakaran dhegeystayaal sida wargeyska saaka bogiisa laba iyo tobanaad uu qorayay dhegeystayaal wargeeska kale ayaan iminkan dhegeystayaal u wareegeynaa dhegeystayaashana waxaan leenahay suwax wanaagsan musacabna suwax wanaagsan aan leeyahay dhegeystayaal ha ka fogaanina haska bedelin idaacadda si aada waxyaalo fara badan aada uga fahanto wargeeska kale ee the daily nation musacab suwax wanaagsan
subax lamid ah yuusufow dhegeystayaasha uguna subax wacan oo wanaagsan ayaan leeyahay dabcan wargeyska daily nation ayaan soo qabanaya waxaa moodaa in sidoo kale wakhtiga uu ciriiri nagu yahay oo inta badan yuusuf uu ku qaatay wakhtigii wargeyska the standard balse daily nation haddii aan markaasi eegno dhegeystayaal bogga labaad ee wargeyska maanta waxa uu ku qorayaa warbixin ku saabsan dhankaasi iyo waxbarashada waxauna leeyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka professor george magoha ayaa waxauu leeyahay iminka manhajkan cusub ee loo yaqaano c b c ee ku saleysan dhankaasi iyo xirfadda waxauu leeyahay waxa uu markaasi meesha ka saari doonaa qishka imtixaanka ama isdabamarinta wax isdabamarinta imtixaanka ayuu leeyahay dabcan wasiirka ayaa waxa uu waxaa laleeyahay iminka waxa uu leeyahay manhajkan cusub waxa uu u horseedayaa ardayda in ay noqdaan kuwo iyagu markaasi u hogaansamaa waxyaabaha laga doonaya maadaama boqolkiiba lixdan marka ay joogaan fasalka lixaad ama waxa loo yaqaano grade six marka ay joogaan boqolkiiba lixdan wuxuu leeyahay imtixaanadoodii horey ama waxyaabihii looga baahnaa hore ay usoo sameeyeen oo boqolkiiba afartan oo keliya ayaa u harsan taasi oo micnaheedu tahay inay ardayda isku daalin doonin qishka imtixaanada balse ay noqon doonaan kuwa iyagu ka fikira sidii ay uga meelkeeni lahaayeen waxauu ku sugnaa iskuulka loo yaqaano st mary secondary school oo ku yaala ismaamulka machakos dhegeystayaal halkaasi oo uu ka daafurayey fasallo cusub oo laga furay waxaanu iminka leeyahay ee amaba uu gaashaanka u daruuray kuwa iyagu dabada ka riixay ama leeyihiin waa in meesha laga saaraa manhajkan cusub ee loo yaqaano c b c ee imika la dhaqangeliyey ardaydana wax ku bartaan waxaana leeyahay ma jirto waalid isagu samayn doona ama ogolaanaya in cunugiisii oo iminka ah fasalka lixaad ama grade six dib loogu celiyo grade one ama fasalka koowaad amaba dib afar sano iyo wax ka badan dib loogu celiyo ayuu leeyahay dhegeystayaal waana middaa keenaysa uu yidhi ama lagu qasban yahay in horey loogu sii socdo manhajkan cusub ee waxbarashada iminka ardayda wax ku bartaan ayuu leeyahay dabcan waxaan ogsoonnahay inay jiraan soo jeedimo iyo sidoo kale baaqyo iyo dad badan oo leeyahay waa in meesha laga saara manhajkan cusub ee loo yaqaano c b c dhegeystayaal waxaan kusii soconaynaa wargeyska dabcan dhankaasi iyo bogga afraad waxaan u gudagelaynaa siyaasadda dhegeystayaal madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waxaa leeyahay waxa uu iminka qorsheynayaa inuu u socdaalo dhankaasi iyo gobolka mounti kenya ama gobolka bartamaha dalka halkaasi oo qorshuhu sidoo kale yahay in uu ka fikiro ama uu qorsheeyo sidii halkaasi codadka inta badan loogu guuldareyn lahaa inuu inuu qaato ku-xigeenka madaxweynaha waa william ruuto lana siiyo ama loo weeciyo dhanka madaxa xisbiga odium raila odinga sidoo kale waxaa leeyahay xulafada u dhadhow madaxweynaha waxaa iminka ay sheegayaan ama leeyihiin annagu ama madaxweynaha ayaa ka mas-uula xisbiga jubli waxaanu ku qasban yahay amaba ay suurtagal tahay in qof walba oo halkaasi isaga baxa oo ahaa siyaasi la doortay meeshiisa qof kale lagu bedeli doona ayuu wargeysku sidoo kale qoriyaa waxaana sidaas ilaa qaar ka mid ah xildhibaanada ugu dhadhow madaxweynaha ama xulafada dhowla ah iyaguna waxay leeyihiin xisbigaasi dib yaa loo soo nooleynayaa mar kale dhegeystayaal sidoo kale isla bog afaraad wargeysku waxa ku qoraya waxaa leeyahay iminka xisbiga o d m waxaa iminka uu wadahadalla kula jiraa dhanka iyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka amos kimunya kaasi oo aan ogsoonnahay inuu aqalka ama baarlamaanka horgeeyey sharci ku saabsan wax kabeddelka dhankaasi iyo sharciga ee waa codaynta ama loo yaqaano ee waxaa loo yaqaano amendment to the elections waxaa loo yaqaano dhegeystayaal ama electionka amaba dhankaas iyo doorashooyinka wax laga bedeliyo taasi oo ka mid ahayd sidaan horey soo sheegnayba ee waxyaabaha ka mid waxaa ka mid ah in hanaankii hore ee codaynta dib loogu laabtay sidoo kale in si toosa saxaafadda ay usan usoo tabin karin iminka xisbiga odm waxauu leeyahay ma doonayno inaan isku hormaarno xisbiga jubliyo arrintan riixayo balse waan wada hadli doonaa waxyaabaha meesha laga saari karo oo markaasi suurtagalka ah waanu ka saaraynaa ayuu leeyahay haddii aanna awoodinna iminkaasi waxay noqonaysaa ayuu yidhi in madaxa lisla galo bogga shanaad waxa uu ku saabsan yahay warbixinta uu qorayay wargeeska barasabka mombasa xasan joho waxaa leeyahay iminka joho waxa uu cad oo uuna heli doonaa mar haddii uu ku guuleysta raila odinga doorashada madaxtinimada ee jagad sare ayuu dowladda sare ka heli doonaa ayaa leeyahay ninkan iyo sidoo kale loo yaqaano sultaan ay yidhaahdaan dadka iyagu amaba taageerayaashiisa la leeyahayna sidoo kale waa dadka ugu awooda badan dhankaasi gobolka xeebta dalka oo xisbiga o d m sidoo kale ku haya halkaasi waxaa leeyahay waxuu noqon doonaa nin isagu jago fiican halkaasi ka hela mar haddii raila odinga uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada mar walbana waxaa leeyahay doorashada inta uu siyaasi noqday joho cid kale uu taageeray ma jirto oo aansan ka ahayn madax xisbiga odm raila odinga halkaasi dabcan warbixin aada u dheer ayuu ka qoray barasabka mombasa waxauna liimika la leeyahay waxaana sugnaa waa doorashada bisha sideedaad kadibna haddii raila ku guuleysto aanu aragna yiri joho oo markaasi kursi sare halkaasi kaga fadhiya waa dowladda sare ee national government loo yaqaano bogga lixaad waxaa leeyahay raila iyo ruuto ayay ku saabsan tahay waxaan ognahay in ay jiraan qaar ka mid a wasiirada oo iscasilaya sidoo kale xoghayaasha ayaa iscasilaya laakiin wargeysku waxau leeyahay ilaa iminka dadka iscasilay ama saraakiisha sarsare iscasilay wasiirada iyo sidoo kale xoghayaasha wasaaradaha waxa ay guul u tahay raila odinga waxaa iscasilay ayuu wargeysku leeyahay dabcan ilaa ku dhowaad toban iyo sagaal ka mid ah wasiirada iyo sidoo kale marka isku daro xogayaasha wasaaradaha taban ayaa dhanka iyo raila odinga u weecan ayuu yidhi ama isagu garab siinaysa halka william ruto garabkiisa lix ay jiraan waa hal wasiir iyo sidoo kale shan ka mid a wasaaradha ama markaasi haddaanu dhahno waa xogayaasha wasaaradaha dabcan ee dhanka iyo ruuto jira halka raila dhankiisa toban iyo ka badan ay jiraan ay leeyahay iminkana waxay guul u tahay raila odinga waa siyaasiyiinta sarsare ama aan rahde shaqaalaha sarsare ee dowladda iscasiliya ayaa la leeyahay dhegeystayaal aan ka gudubno kuma sii dheeraanayno guddiga la dagaalanka musuq maasuqa e c c waxaa leeyahay iminka wuxuu doonayaa konton milyan oo shilinka dalka si uu shaqadiisa ugu qabsado shaqadaasi si gaara waxaa loo leeyahay waxa uu ka horstaagi doonaa siyaasiyiin badan oo doonaya inay u tartamaan kuwaasi oo aan lahayn ayaa leeyahay amaba eedeymo kala duwan iyagu loo soo jeediyey haddii xanleed musuq maasuq iyo sidoo kale in ay lahayn astaamaha hogaamineed ayaa leeyahay integrity-ga ayaa ka maqan ayaa leeyahay siyaasiyiintaasi iminkane e s c guddigaasi isagu uu hogaaminayo madaxa fulinta toalib mubaarak waxay doonayaan konton milyan iyo sidoo kale lacago kale oo dheeraada si halkaasi u noqdaan kuwa iyaga ka hor istaaga siyaasiyiinta inay u tartamaan xilalka waa kuwa iyagu ku eedeysan dembiyada kala duwan dabcan wargeyska warbixin aad u tiro badan ayuu qorayaa balse wakhtiga ayaa in hayaa kama gaari doono boga ugu dambe dhankaasi waxaa leeyahay laba boqol afartan iyo waa laba boqol toban iyo afar milyan oo shilinka dalka ah ayaa iminka waxaa lagu kabayaa dhankaasi iyo jaamacadaha iyo kolejyada qaar ee dalka wasaaradda maaliyadda uu hogaaminayo wasiirka wasaaraddaasi ukuriyatani ayaa waxaa leeyahay iminka waxa ay soo bandhigayaan lacag kabidaan ah oo dhan laba boqol iyo afar toban milyan oo lagu talagalay dhankaasi iyo jaamacadaha iyo weliba waa kolejyada qaar ka mid a jaamacadaha iyo kolejyada ka faa'iideysan doona waxaa ka mid ah collejka technical university of kenya sidoo kale technical university of mombasa sidoo kale university of nairobi ayaa ka mid ah kenyatta university ayaa ka mid ah egerton ayaa ka mid ah maseno university ayaa ka mid ah moy university ayaa ka mid ah sidoo kale jomo kenyatta of waa kenyatta university ama jomo kenyatta university of agriculture and technology ayaa ka mid a jaamacadaha iyo weliba kolejyada ka faa'iideysan doona lacagahaasi wasaaradda maaliyadda ee iminka daaha ka rogeyso dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystay goobtaa ku sugan tahay subaxan sidee looga waabaristay bal inala wadaag saaxiib aad u tira badan ayaa wicitaanada ku jira haddii aan fursadda u siino si ay qayb uga soo noqdaan daqiiqadahan kooban ee inoo harsan bal yuusuf sii dhegeystaha qadka ku jira iminka hello star f m
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalkay waa mogaay dhaabjoog waa kusoo dhaweynaa mogaay
waandha walaalkay xag alla lagaa soo dhaweeyo dhadhaab alxamdulilah waa lagu fiican haye
markaa wax dhib ma laha dhammaan dhegeystayaashiidinka waan salaama subax lamid ah aad baa umahadsan tahay hello star f m asalaamu wacalaykum asalaam waraxma
calaykum
wacanoo wanaagsan aamiish suftu iyo subaxan
maasha allah sufta hadalhaan ma jirto si wacan baa ku waagarisanay maasha allah hadalhaan gaadisa ganacsiga waxbarashada meel kasta oo joogaa alxamdulilah dhammaan aad ii dhegeysaa shaqaan ilaahay sax wacaana wanaagsan waxaana wanaagsan aad baa mahadsan tahay xigaha hallo star f m
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
walaal qaali aad baan idin salaamaya aroori wanaagsan aroori lamida binta haddee waan kusoo dhaweynaynaa walaal qaali aniga waa mahadsantahay aad baan idin soo dhaweynaya adii walaalkay bakas aroori wanaagsan maasha allah dhagaxlay goobta aan ka joogo faahfaahin halkaa idinka siiya abubariga caafimaadka admiga waa okay dhanka ganacsiga maasha allah wax qaylo goof aan maqli ma jirto alle subxaana watacaala soo ugu talgalay walaal qaaliya hadal heentoo ah roo kulaal baan nahayo roob inaad allah na siiyo aad baan kuu salaamay walaalkay umar akhyaar سعيد عبد الله ان عاد بن السلامة محمد باهر لقنا أسلم على إروري وناسن إذنك إن شاء الله ما لم تأذن وأنا aad baa mahadsan tahay hallo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
macalimiin salaad wandheera toonsha waan kusoo dhaweynaa madheera township iyo subaxan
maasha allah maasha allah nabadaa lasoo kacay meeshaan waxaan ognahay alxamdulilah dhib ma jiro isguul waa la aaday Mhm.
dugsina maanta khamiis waaye haye
wallaahi aadaa loo fiican yahay roobna allah na sii marmar dabeelaa jirta mar qaboo waa jira sidii ilaahay noo yeel alxamdulilah shukru intay dhimatin allah u naarista intay bogtan allah noo caafiyaan le aamiin aad baa mahadsan tahay hallo star f m
الو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
مساء صباح وعن وانا شعري يوسف بكت wacan oo wanaagsan saaxiib وعبد اذن خير ليش aad baan kuu soo dhaweynaa cabdi aad baan u dhawahay maasha allah subax waxaana wanaagsan waa la fiican yahay waxba ma jiro soo socodkii dhan walbaba maasha allah aad baa loo fiican yahay bacab barigana waa la wanaagsan yahay intaan maqalnay waxba daleena maana maqlin aad baa loo wacan loo wanaagsan yahay dhegeystayaasha dhammaan dalka haddii ugu dambeysay dhammaantiin meel kasta lagu kala sugan yahay waxaan leehay subaxdaa idin wacnaata asalaamu calaykum waraxmatullaahi wacalaykum salaam aad buu mahadsan yahay cabdi halo star f m salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma maxamed toxne gaarisa dhika buurey saaxib soo dhowo maxamed
maasha allah boqol kiiba boqol haya jawigu gaarisi jawigu subaxa degan yahay alxamdulilah wallahi aad baa loo barwaakasay ilahay baan maad ka sheeganaynaa Mhm.
ciyaalka ergeberge moogiya aad iyo aad baa loo barwaakasay marka waxaan leeyahay dadweyne faafi bura Mhm.
aad baan u salaamaya subax wanaagsan dhammaan dhegeystayaashana waan salaamay bakad adna saaxib aad baan ku salaamay waa mahadsan tahay halo star f m
Hello, assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma Intaaba walaal subax wanaagsan adeer kusoo dhimaac dhegeystayaasha.
wacan oo wanaagsan walaal ruqya soo mahan Maasha Allah, walaal ka tahay waaye maasha Allah.
Aha.
Jeer qownta maasha Allah roo hor waaye waxa bixin saas ma laakiin alxamdulillah nabad baan ku waajibin arkay saas gaadiid ganacsiga maasha Allah.
Mhm.
Dhegeystayaal goob kasta iga dhegeysanaan dhammaan ayagoo isku xiran waxaa leeyahay subax wanaagsan.
Mhm.
Maalin wanaagsan maalinta ay wanaagsan ay leeyahay idinkuna walaal.
waa mahadsan tahay halo star f m
الله السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma
قصة ايه مصعب اسماعيل وانسى مصباح وناكسون فرحي كونت الوزير wacan oo wanaagsan farxiya wajeeri subaxan
الحمد لله تبعنا وفاطري سنة haye هذا لين توصلنا إليه روح أنا في أندولا إليه تلك قبول في أندولا صباح وناكسون مرة لغات ولا مكي مرقى subax lamid ah walaal halo star f m
Walaal, assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma
Waa salaamayaa, ruuway kownta malaa'een subaxaya.
soo dhow ruun mandheeray subaxan
alxamdulillah si wacan baa loogu wagristay waxa walaahi malaha haye
adig walaalkay bakarta falaasita indilayaas waxaa idin wacnaata waa mahadsan tahay halo star f m halo
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma
السلام عليكم
raadi asagaayo fadlan dhegeystaha انا xiga عبد الوهاب وسيلو انا عبد الوهاب وسيلو
haye faarax iseeli subaxan halo star f m الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma
هذا المعلم الشيخ لا كنت كم سلامي haye masalaani subaxan
انا نقدر الحمد لله اذا عاد مخلو كان من صح ويان عملوا والله انت انا وحويان جيل يسد وين لها قفني ولا نظيف وسوق وجه ان شاء الله وصبت waa garta aad baa umahadsan tahay Ma- dhegeystaha ugu dambe halo star f m
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma
وعسوان فيك ولا cusmaan soo dhowow ifi subaxan nooga waran
ما شاء الله ماشي أنا كتشوف أنا بدي بربارها كتشوف Mhm.
بريها قرحة أنا أقول كل لكن أبار أنا ما هي سبب بلن بان هلي بيا والله يستاوح برشو أمني نبض Mhm.
وحشر إنه ذنبي sax sax
مركز إلهي أنه زيادة بربارها لإنت أبارت الله كصار كلمة الله من خريصه ودمنا جوغنا إيه ودنا كدرس أنا نبض الله نوغا ديكو بين السلام يا سلام waa mahadsantaa calaykum salaam dhegeystaha ugu dambe ayuu ahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiin goob walbaad joogtaan iyo si walbaad inoo maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaanka star gaar ahaan arrimaha qoyska khamiis walba hadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan warbaahinta star waa subaxnimo khamiisa taarikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha labaad ee febraayo sannada labada kun labaiyo labaatanka waxaanu gudagelaynaa ama si toosa markaasi noogu bilaabmaya qeybihii ugu hore ee barnaamijka arrimaha qoyska oo alaaba aan markaasi oga hadalno waxyaabaha maarimaha quseeya qoyska ama lamaanayaasha wada jooga haddii ahaan lahayd dhankaasi iyo tarbiyada ubadka barbaarintooda sidoo kale wada loonshahooda iyo sidoo kale guusha markaasi qoyskooda inagoo sidoo kale xallino amaba markaasi isku dayno inaanu eegno waxyaabaha caqabadaha ka dhex jira qoysaska si gaara kuwa soomaalida iyo xalalka markaasi sida loo heli lahaa dhegeystayaal barnaamijka waxaa si wada jira idinkugu daadihin doonaa yuusuf bakad iyo weliba musaab ismaaciil dhegeystayaal sidaa ogsoontihiin isbuucyadii lasoo dhaafay barnaamijka arrimaha qoyska waxaan uga hadlaynay dhankaasi iyo furayaasha guusha qoyska wanaagsan qodobo dhowr ayaan dhegeystayaal soo eegnay oo ay ka mid ahaayeen in la xakameeyo khataraha ama khatarta carabka sidoo kale in indhahaaga aada nus furto nusna xirto ayaa ka mid ahaa sidoo kale in la raadiyo xal dhexdhexaada markii ay markaasi laisqabto sidoo kale in runta lagu dadaalo ayaa ka mid ahaa waxyaabihii aanu soo eegna dhegeystayaal sidoo kale waxaanu kusii socon doonaa qodobadaasi oo ah furayaasha guusha qoyska ama qodobada ugu dambe ayaanu eegi doonaa maanta dhegeystayaal aanu kusoo gabagabeynayno dhanka iyo furayaasha guusha qoyska wanaagsan maanta waxaanu eegi doonaa ama qodobada aanu eegayno waxaa ka mid ah dhankaasi iyo adeegsiga luqadaha wanaagsan ama luqadaha jaceylka sidoo kale wadaagga shaqada guriga iyo in sidoo kale kalsoonida dhaqaalaha ee ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal qodobadaasi ayaanu dul istaagi doonaa oo iyaguna sidoo kale leeyahay ama khubaradu ay mar walba usoo xushaan inay ka mid yihiin qodobada ugu muhiimsan uguna waaweyn dhankaasi iyo marka la eego in qoyskaasi uu noqdo mid guulaysta mid wadadooda ama wadada ay ku socdaan noqdo mid ragaad ka madax bannaan oo wax walba si wanaagsan si habsimo leh si smootha ay u socdaan ayay leeyihiin khubaradu dhegeystayaal waa haddii qodobadaasi aanu sheegayno sidoo kale ay qayb ka noqdaan noloshooda sidoo kalena mar walba ay diiradda saaraan ama lagu dadaalo dhegeystayaal waxaan ku horumaraynaa dhankaasi iyo in la adeegsado luqadda jacaylka amaba adeegsiga luqadda jaceylka ayaanu ku horumaraynaa marka hore dhegeystayaal waxaa leeyahay bani aadam kasta waxa u baahan yahay inuu helo amaba barto hadallo macaan oo uu markaasi dadka kula hadlo si uu bulshada ula qabsado ilaan dadka horta waa ay kala af adag yihiin ee la yidhahdaa sidoo kalena kala hadallo macaan yihiin si walba qofka qofkana waxa ay ka soo bilaabanaysaa dee qofkii jaceylka lagu soo barbaariyey hadaladii wanaagsanaa iyo hadaladii macaanaa lagu soo barbaariyey isaguna hadhow bulshadii markuu dhex galo qofkii unbuu noqonayaa dadka hadallada wanaagsan iyo arrimahaasi kulli ku dhaho ama kula dhaqmo sidoo kale markaa usoo ilaabatid dhanka lamaanaha ama arinta lamaanaha labada qof ee wada jooga dhegeystayaal sidaasi si lamid ah ay noqonaysa ayaa leeyahay qoyska iyo lamaanaha ama lamaanahaagaba ayaana ugu wanaagsan ayaa leeyahay wax hadal macaan lagula hadlo ama erey macaan lagu dhaho ama lagu oro bulshada soomaalida ayaa iyaguna waxaa la sheegaa inay ku yar tahay adeegsiga luqadan jacaylka ah qaarna waxayba u arkaan ayaa leeyahay wax laga hishoodo arrintani waxaa leeyahay qaar waxay u arkaan arrintan in arrin laga xishoodo ay tahay oo dadka qaar ay ka xishoonayaan arrimahaasi waa waxaa ka mid ah dhankaasi iyo arrimaha jaceylka ama luqadda jaceylka la adeegsanayo dhegeystayaal amaba qofka hadallo macaan ama waa ku jeclahay ama waa kaa helay ama waa kuu riyaaqay wixii la midka ah markaasi la leeyahay si lamaanaha waxaa leeyahay qalbigiisa waa farxad iyo sidoo kale jacayl uu u dhiso ama uu u galo reerkiina meel fiican markaasi uu u gaarsado lakiin waxay leeyihin hadda waxaa la joogaa labada kun laba iyo labaatanko adduunkii waayadii hore waa isbedelay waxaana markaasi ay tahay amaba ka mid a waxyaabaha in lagu dadaalo ay tahay marka guriga la wada joogo waa in adeegsiga ama la adeegsado luqadahaasi wanaagsan ama luqadaha jeceelka loona arkin inay tahay mid laga xishoodo oo qofku uu ka xishoodo sidoo kale waxaa markaasi laleeyahay waa in la badiyo amaba luqadaha jeceylka waxaa ka mid ah in la badiyo salaanta in la badiyo salaanta ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah soo dhaweynta iyo ficil kasta oo sii adkaanaya ama sii adkaynaya jaceylka lamaanaha dhegeystayaal taasina waa xaqu markaasi rabbi subxaana wa tacaala uu faray waxaana ku jirta ayaa leeyahay maslaxada qoyska bulshada iyo weliba ummadda oo dhan markasaa lagu leeyahay sababta waxay tahay aan leeyahay mar walba oo reer muslima uu dhismo ama guulaysto ummaddii ayaa guulaysatay qoyskii ayaa guulaystay bulshadii ayaa guulaysatay kheyrna u ziyaaday laakiin mar kasta oo reer burburo bulshada waxa u soo hoyataa ayaa leeyahay dayacan caruureed sidoo kale ninkaasi iyo dhib waalid waa khilaaf beeleed dagaal qoys ileen labadii qoys waa isku xumaanayaan waa isku xinaaqayaan waa kala tegayaan sii kala dheeraanayaan laakiin qoyskii markii uu sii dhisan yahay dee labadii qoys dhanka labada dhinacba waa isku soo dhawaanayaan ayaa leeyahay labada dhinac waxay noqonayaan dad iyagu isdhex gala sidoo kale isnac reero oo isjeclaa ayaa meesha ka dhalanaya sidoo kale eed iyo hadal xumo fara badan iyo wixii la midkaa ayaa qeyb ka noqonaya ayaa leeyahay waa markaa qoyska uu burburo dhegeystayaal si guud waa adeegsiga luuqadda jeceelka iyo in qofka uu noqonin qof isagu hadalla adag balse hadalladiisu ay noqonayaan qof markii carabkiisa uu ka soo baxmo afkiisa ka soo baxo qofka kale ku dirsanaya amaba ku farxaya uu noqdo dhegeystayaal sidoo kale waanu kusii soconaynaa waxaa leeyahay waxaa sidoo kale ka mid ah arrimahani qofka in ka soo qaad tusaale in xaajiga amaba ninka oo xaaskiisa ugu yeero magacyo wanaagsan ama magacyo u gaara haddii xaliimo la odhan jiray in maalin walba xaliimo u odhanne maanta uu magac kale ugu yeero oo kasii wanaagsan berine magac kaleo kasii wanaagsan uu ugu yeero sidoo kale hadalla aan adkayn ama qalafsanayn inuu ku orto sidoo kale gabadhii iyadana sidiis la mid ah samayso ayaa leeyahay haddii ninkii uu ahaa faarax dee faarax inay mar walba dhihinoo yuusufna waa u qoslayaa yuusufow haddii ninkii uu ahaa faarax in maalin walba faarax la dhihino waxaa leeyahay magac kale loola soo baxo oo magac kale lagu dhaho sidoo kale ereyada waxaa leeyahay mahadcelinta waa kuwo aada u awood badan iyadana dhinaca guurka markii la sheego amaba la tago waxaad dhahdaa leeyahay waan arkaa ama waxaad samaynaysaba adugu u riyaaqaya qofkaasi marmar u hees u gabay sida yuusuf fakad oo kale gabay ku tuur soo hees oo ereyadaada soo diyaarsa ayay leeyihiin khubaradu si markaasi ay qayb uga noqoto qodobkan aan uga hadlayna adeegsiga luuqadda jaceelka ee qofkaasi marka aad wada joogtaan ama qofka lamaanaha dhegeyste si aad iskuu soo dhawaataan arrintaas waxay keenaysaa leeyahay isu soo dhawaansho sidoo kale in waxyaabihii xataa madmadow iyo waxaa leeyahay markaa labada qof amaba wax uu soo kala dhexgalo amaba madmadow uu soo kala dhexgalo waxyaabaha sida gaarka ah xalinta qayb ka noqonayso waa gabaygaas iyo heesaha si ayaa leeyahay in laisku gabiyo waxaa leeyahay ma mataqaanaa xitaa gabdhaha haddii loo gabiyo ma sidoo kale lasoo dhaweysto iyo ninkaa sida adag ola dhaqmo waxay ka jecelin kan sida adag ola dhaqmo may may yuusuf waxaas wax soconaya maahan saaka sheekada waa la bedelaya haye
haddii ninka sida asaga uu rabo in uu rabo gabadha inay ku dhaqdo horta waxaa laga doonaya asaga in markuu asaga sida si wanaagsan uu gabadha ku dhaqo kadibna gabadha ayada sida ayada wax ay ka bartay ya dabcan ay ku dhaqdo laakiin halka halkan waxaa laga hadlayaa dabcan qaybta qaybtaa maraysa adaga taqaanaa waa qaybte waa adeegsiga luqada jecelka dabcan waa adeegsiga soo ma aha waxaa leeyahay adeegsiga qeybaha markaas jaceelka labada qof sida hadda aad sheegtay hadalka macaan iyo sidoo kale magacyada qaar horta markii lagu leeyahay faarax dabcan hadda ka hore waxaa dhacday muscab laba qof oo yaa isguursadeen oo qaraabo ah haye waa gabar iyo iyo nin oo aada qaraabo isku ah mar walibo reerka dadka qoyska kalaaba ay imaadaan waxay dhehdahay aboowe axmedow aboowe axmedow aboowe axmed ma soo socota ma soo dhowda aboowe marka isagana markaa wuxuu dareemaa naxariisi raxmad markii aboowe ay dhahdo ile waa garan markii qofka uu ku dhaho aboow iyo aboowe way aad u kala yihiin aboowey sidoo kale way jiraan waa abow aboowe aboowey aboowe de waxaa laga isticmaalaa sax waxay siday tahay ba laakiin gabadha noostan bay kasoo jeedaa si wanaagsan waan garta aboowe haddaad tiraahdo halka laga isticmaalo waan gartay ma garatay marka gabadha xada aboowe aboowe aada u isticmaali jirtay marka aboowe axmed aboowe axmedow aboowe axmedow axmed ma aha aboowe axmedow axmedow axmed iyo axmedow ay kala yihiin haye haye axmed waxaa waaye magicii oo qofka si qalafsan axmed yani qofka si caraysan buu ula hadlaya laakiin suugaa ku dartaa leedahay haddii axmedow Laak- aadhado laakiin haddaa axmedow aa dhahdo Ha.
jileec iyo naxariis iyo gelinaysaa waa ninkii garta waa hadda muscabow haddii lagu dhaho iyo waryaa muscab way Waa- kala waa yihiin.
kala yihiin muscabow Mhm.
Eh, ila markii waa soo jeesanaya naxariis waa ku geli Haye.
dadka biniaadamka waa sidaas oo dhan asaga ayaa ka kooban kadib ninkii naxariistaasi gabadha wanaageedii waxaasoo dhan buu arkay gabadha marka waana qaraaba yihiin marka gabadha ayada waxay ka tahay waxay ka- kala xishoonaysaa ereyada qaar ee ay dhihi lahayd
like baby iyo wixii waxyaalihii maaragtay had muscab oo kale uu isticmaalo iyo gabdhaha maaragtay hadda Ay.
jiraan oo la isticmaalo aan Yo- isticmaalo iyo iska mar- ilaali.
iyo marka kala xishoonaysaa gabadha haye waxay kala xishoonaysaa Mhm.
ninka iyada ay dhihi lahayd hadallada qaar gacal iyo xabiibi waxyaalahaas oo gale marka waxay dhihi aboowe axmedow waa garta waxaa baan u baahanahay aboowe axmedow nabixi aboowe axmedow fadhiga ka soo kac aboowe axmedow wax walbo aboowe axmedow sax Mhm.
laakiin ayada waxay ku qurxinaysaa ereyga axmedow ay ku qurxinaysa iyo abowga erey asagana wuxuu ka soo qaatay in gabadha markaasi ay tahay gabadh ma een, naxariis ku jirto Mhm.
maxaa dhici marka asaga muxuu adeegsan marka
dee hadallo kasii wanaagsan oo kasii macaan Mm, marka muxuu ugu yeerayaa xabiibtii mudhaa mise waxyaalo kale
dabcan asagana wuxuu u istaagay Haa, qamarey
abaayo qamaray amaya qamarey haye
qamarey waan soo socdaa qamarey waan soo dhowahay qamarey waan sameynayaa qamarey waxaa u baahan tahay qamarey way haye dhibsatay marka haye maxay dhibsatay qamaray qamarey waxay dhahday ugu yeerin qamar idheh ay dhahda sax maxay dhahda Mhm.
qamarey ha idhihine qamar idheh Mhm.
meesha maxaa ka fahanta gabadha qamarey ha idhihine qamar idheh
Mhm.
adan kuidina maxaa ka fahanta dee wax laga fahmay ma lahan gabadha yani No.
inay inay ra- inay micnaha hadalkaasi ay ay doonayn mase ereygaasi qamaray yacni qamarey ha idhihine qamar idheh way dhibsatay yacni qamarey qamarey qamarey dhibsatay Mhm.
marka waxay dhahda qamar ha idhihine qamarey ha idhihine qamar idheh yani waxay ka doonaysa in ereyo kale asuu isticmaalo haakada yacni waxay rabtay in wax kale erey kale lasii raaciyo xabiibti qamarey yaclise qamarey waxyaalahaasoo kale rabtay in lasii raaciyo haye maalin dambe dhaa dhugta maalla'da adig Mhm.
warna soo jiida dhahda niyow oo ereyo macaan wuu maya may dhihin war niyow dhugta maalla'da na soo jiidaan ku dhahay niyow haye way way xanaaqda marka jikada iska aaday warniyo waxaa ku dhahday warniyo dhugta maa la adahay warna soo jiidaan ku yidhi Mhm.
adiga waxuu dhay soo jiidan iga da abowda iga daawlo adigana marka marka waxaa ka fahmi karta waa laba qof oo isfahmeen isla markii meeshii baa wixii ka baxda marka caadi ay noqoto caadi qof in laisku furmo laisku sheego wixii qa- yacni cabsidii la kala inkastoo qaraabay ahayn cabsidii meesha marka way ka kala Waa baxday ka baax.
asagana marka gaabadkii iyo wixii buu buuxiyey ayadana wixii markaasi furfurtay mar marka way isku imaadeen laakiin labada qof hadda oo kale eh, markaad fiiriso gobolka waqooyi bari hadda halka waxaan ka hadlaynaa buuxinta baahida jeceylka marka qof walbuu buuxin karaa isaga kaalintiisa kaalinta weyn uu ka qaadan karaa markuu imaadayo bu- eh, buuxinta baahida jeceylkiisa wax waliba uu baahi uu uu kaafin karaa gabadha markuu u imaado uu la hadlo uu soo dhaweeyo uu yacni wax walba uu ka farxan uu ku farxalin gelin karaa hadalka keli maaha wax waliba een, labada qof waa isku imaan karaan muscab een, haddii labada qof maanta jeceylkooda ama noloshooda iyo mustaqbalkooda rabaan inay kaafiyaan si fudud bay ku kaafin karaan waxaa ka mid ah meelaha badan ay ku kaafin karaan ayadoo gurigooda joogaan sax Mhm.
laakiin markii la sheegaya lagu leeyahay qofka markay wa- sheekada dhex marayso mise labada qof ay isku xog waramayaan mise baahidooda faraha badan ay isku sheeganayaan maxaa ka intee intee mataqaanaa Mhm.
hadda ka horaa liiga sheekeeyey oo dee inkastoo een, laakiin reer aanan san yeelanin laakiin sidoo kalena saaxiibkii muscab uu reer yeelanin Een, laakiin waxaa lahay laakiin daga bix meeshiisa waa.
waxaa la labada qof markay isku imaadaan Mhm.
oo jeceylkooda noloshooda markii laga hadlayo waa laba qof oo isku imaado gob reerkii dhaqaayeen ha oo dad kale kama hadlan kuwan isjukaansanaya meelahan habeenkii wada hadlayan kama hadlayn anag Labada laakiin qof.
dadka qoyska leh Mhm.
dadka qoyska leh yaan ka hadlaynaa ilaahu da may ahaadaan dhexaad may ahaadaan kuwa hadda laba sana hal sana hal- saddex bilood joogaan may ahaadaan laakiin waxooda in caadi ah si sax ah qofka qofka kale uu ku fahmo yay muhiim u tahay haddii maanta gabadha ay kaaga fahanto wixii muhiimka ahaa way u taalla ayada ayadana wixii ay kaa fahantay bay dib kuugu soo celinaysa kuugu dhaqaysa horta taas ogsoonow marka waxaa le- waa loo kala qaaday mid waxaa le haddii gabadha meel dheer ay kaa fiiriso alle haddee gabadha meel dheer ay kaa fiiriso tusaale gabadhi reerkaada leedahay xaaska laba cunug bay ku haysaa tusaalean usoo qaadanaynaa laakiin haddii albaabka hore kaa fiirso ka waran gabadha markaa soo socoto ayna sidoo kale kuu dhow la caddaynayn waa nasiib darra alle ma fahamte gabdhaha waxaa le dumarka raggan saddex waxaa le dumarka saddex ay ugu baahan yihiin Dum- dumarka waxaa le waxaa le dumarka saddexda aad ugu baahan yihiin maxay yihiin alle saddexda ee aadka ugu baahan yihiin maxay yihiin haddii aan soo qaadno dumarka ilan saddex bay u baahan yihiin aada ugu baahan yihiin oo ragga uga baahan yihiin maya dumarka saddex waa yacni waa saddex alle saddex dumarkaa u baahan saddex dumarkaa u baahan waa aabihii waa walaalkii iyo waa ninkeedii aabihii waxaa u baahan tahay kalkooliskii jeceylkii muxabadii iyo ma aragtay markii ay soo qeengaarayso soo baxayso gabarhkii haddii aaba hesho laabta qabanaya madaxa u salaaxa gabadhii waa aabihii barbaarintii waa marna waxay u baahan tahay walaalkii ee garab ay ka dhiganayso waa walaalkeed ay u baahan tahay waxna ay u sheegan kartaa waxna haddow markuu aabihii ka baxo yacni xaajadeeda iska geli karo sax marna waa ninkeedii ay u baahan tahay baahiyadii iyo waxyaala qaar ee oo ilaahi subxana watacaala shahwadii dhammaan ee dilan ay isku guto carruurna ay ka hesho waa saddexdaas mar u baahan tahay waa aabihii waa walaalkii iyo si iyo wanaagsan ninkeedii marka maxay tahay sababta ninka loo soo geliy ninka isku meelo dhala nin qabaar qaraabana mini maxaa meesha loo soo geliy marka ka- kaalinta saddexa looga dhiga waa wax marka qof walba isweydinaya ilaan waxaa looga baahan yahay gabadha maxabadii naxariistii inuu qofku ka helo baahidii waxa gabadha may waayn waxay cunto muscab gabadha may waynin waxay cunto gabadha may waayn waxay xirato waxay ka imaataa meel laga jecel meel laga tawaayo waxa maanta gabadha markay joogto maqribkii la waayo hooyada waxay dhahaysaa na aawa tii meesha maanta aad aw raxmadii aw xaliimadii aw gabdhihii waay waxaa loo dhay mataqaanaa gabadha waa la ilaalinaya g- reerkii baa lagu ogyahay laakiin haddii reerkaasi ka soo baxdo guri kale ay soo gasho yaa lagu ogyahay muscab baa lagu ogyahay asagaa lagala xisaabtamaya asagaa lii gorisay wey way xanuunsatay sidee waay see dareemaysaa sidan iyo sidan asaga marka waxaa looga baahan kalkaalintii kaalintii in markaa reerkii qoyskii laga rabay a- horaan gabadhsi lagu soo abaabiyey in markaas halka uu kasii qaado oo markaas naxariistii kalgaceylkii muxabadii uu dareensiiyey taas ayaa markaa lagu sheegayaa buuxinta baahida lagu sheegaya jeceylka reerka qoyska si markaas guusha ay ku gaari karaan Mhm.
Eh, yusufow qodobkana dib ugu soo laabanayna waa in la adeegsado luqadda jeceelka Mhm.
in la adeegsado luqadda Mhm.
jeceelka jeceelka luqadda markii la adeegsanaya waxaa leeyahay sidoo kale khubarada waxay leeyihin Mhm.
qofkan tarbiyadiisa iyo barbaarintiisa ugu hore Mhm.
ayay kasoo bilaabmanaysaa Mhm.
qofkii lagu soo barbaariyey Mhm.
wadada wanaagsan iyo jeceelka iyo maxabada Mhm.
ee lasoo shumin jiray lasoo barbaarin jiray ee ereyada macaan mar walba loo soo dhihi jiray iyo sidoo kale qofkan kale Mhm.
way kala duwanaanaan baa leeyahay xitaa arrinta qoys markay imaato aad iyo aad si wanaagsan anigana hadda een, een, muscabow qodobka aad baan ugu dheeraanay Ha.
een, hadal keliya aan kusoo koobayaa Een, si sarbeeb ah een, waxaa le- waxaan leeyahay gabdhaha nalka ha u daminina raggan ku wadaa Mhm.
maxaan ku dhahay gabdhaha aftiinka nalka ilaan ka bedela aftiinka gabdhaha ha u daminina Mhm.
ciddii fahmi kartaa fahmi kartaa sax Dee f- gabdhaha habeenta fahamka kuma jirna Yusuf.
maya fahanka ma aha Niyadda- Tani- watan fahanka ma hadlayno muscabo Haya.
laakiin sarbe baan ku dhahay waxaan leeyahay Mhm.
raggaan u sheegayaa gabdhaha iftiinka ha u daminina waa garta Ah, gabdhaha iftiinka ragow ha u nalka ha daminina u daminina ta.
nalka ha aftiinka nalka ha u daminina ishooda meel iftiin ay qaban karto tusa Mhm.
simple hadalkuga caddi oo dhan
hagaag waxaan leeyahay waan ku arkaya inaad iska gedinayso ma fahmin Ee, laakiin waa- malahan Yusuf waa-
ay sheegi doontaa waan ku- waxaan Eh, ku leeyahay waxaan dhegeyso leeyahay- muscab muscab waxaan leeyahay Yusuf.
muscab muscab Mhm.
ani markaan ku leeyahay ge- yaa raggan ku wadaa adiga hadda Haya.
tan kuma haysato maanta Haya.
raggan ku wadaa reer kale qoysas kale Mm, a- waxaan leeyahay gabdhaha iftiinka tusa ama nalalka tusa hal ayaa kaa maqan yusuf Mhm.
aniga ima haysato Waayo, laakiin kuma- waa- laakiin kuma waa haysato.
ogtahay laakiin waxaan halka ujeedo, leeyahay aniga- halka anigana ujeedo waxaan waa leeyahay ogtahay.
gabdhaha meel ishooda iftiin ay ka qaban karto Mm.
hala tuso
Waa gartay. laakiin Ah.
qofkii wadadii u joodo ama safarkii u joodo Mhm.
dee sahaydiisi inuu sii qaato waa yusuf sas maahan
ani saa- saa kama wada Haya.
arrinta sar- wallahi sarbeeb waay gabdha gabadha iftiinka tusa ama nalka tusa ma garata Mhm.
isheedana iftiinka ha qabto
waa gartay ha mar walba haddee kolley aniga uma socoto midaas mar walbabo maalin walbabo simple simple yuusuf iyo wixii la midka ayay kolley ku socotaa eh, sheekadaasi Eh, yuusuf eh, gabagabadii aan ku siqana warka ka hor eh, qaybta ugu hore ee barnaamijka intaanu eegin sidoo kale qeybaha kale waxaa ka mid ah in sidoo kale eh, shaqada guriga laisla wadaago iyo sidoo kale dhankaas iyo kalsoonida dhaqaalaha ayaanu eegi doonaa eh, warka kadib Eh, balse sidoo kale sidaanu sheegnay waxaa leeyahay meka qoysasku soomaalidu iyaguna waxaa lagu xamanaya ma leeyahayba eh, badankoodu waxaa leeyahay waa ay ku yar tahay amaba micnaha ma ku baraarugsana waa in la adeegsado ama adeegsadaan luqadaasi jaceylka Eh, sidoo kalena qaarna waxay u arkaanaya leeyahay in arrintaasi ay tahay waxaan la isticmaali karin ama qofka isagu uu ka xishoonayo ama ay tahay inuu ka xishoodo taasina waxay sababtay ayaa leeyahay in iminka maalmahan dambe maadaama haddana adduunkii uu isbedelay oo twenty twenty two la marayo een, qoysas badan ee, maadaama haddana la leeyahay waxyaalo badan ayaa la bartay oo social mediahii iyo waxyaalahaas kulli ayaa wax laga fahmay hadda waxaa muddo ayaa leeyahay in arrintii laga sii gudbayo oo issii bedelayso oo dadkii ee, isdhexgalkoodii iyo sidoo kale adeegsigii luuqadihii kulli ay bateen barnaamijka hogaanka ah arrimaha qoyska oo saaka waxyaalo fara badan dhegeystayaal diradda ku saaran aan kaga hadlaynay weliba guusha furayaasha iyo markaas laamaanayaasha ama qoyska ee nolosheeda ku kahin- ee markaas ku gaari karaan dhegeystayaal iyadoo sidoo kale aad soo dhegeysteen baahida jeceylka markaas haddii la kaafiyey sidee markaas laisku waafajin karaa kalsoonida dhaqaalaha sidee markaas laisku waafajin karaa eh, kalsoonida dhaqaalaha oo markaas laisku fahmi karaa haddaba muu socon kara haddii baahidii markaas ay noqoto amase la buuxiyo ama se- sidoo kale meesha laga saaro Eh, dhegeystayaal buux- oo dabcan la buuxiyo baahidii markaas labada qof ama isku qabeen dabcan haddana la-aantiis ma socon karaa kals- dabcan dhaqaalaha sidana markaas laisku waafajin karaa dhaqaalaha iyadoo markaas aanu ahay eh, in markaas dhaqaalaha khilaafka dhaqaaluhu wuxuu ka mid yahay dhegeysta dhibaatooyinka eh, ugu t- eh, markaas khatarsan ee burburka guryaha sida marka sidaa darteed waxaa u- loo baahan yahay ama loo baahan yahay in la helo markaas kalsooni iyo weliba isqancin dhinaca dhaqaalaha iyadoo ay qorshuhu dhaqaaluhu iyo qoyska loo wada ma- loo wada maray si wada jir ah runtana la isku sheego biilka meeshuu ka baxay si wada jir ahna markaas laiskugu fikiro baahida jirtana markaas loo maarayn karo qof walibana uu kaga gudba marxalada qoyskana lagu wada karo ama iska laiskugu keeni karo dhegeystayaal tusaaleahaan qoyska soomaaliyeed ee markaas eh, jooga waxa uu markaas rabaa waxa uu markaas loo qorsheeyey mise la siiyey mise laisku kaafin karo mise laisku wadaajin karo dhegeystayaal waxaa markaas laisku eh, laisku keeni karaa eh, qaabka hooyada biilka qaabka ho- aabaha biilka iyo qaabka markaas biilka ee faamilga caruurta dhammaan hal meel laskaga wada dhigi karo ama sidoo kale laiskugu kaafin karo haddii markaas duruufo dhaqaale ee wadanka ah, hadduu markaas eh, duruufo dhaqaale oo qoysku ka dhex jiro ama sidoo kale laisku lamaanin karo eh, baahida markaas jeceelka iyo qoyska markaas ay isku qabaan sidoo kalena markaas eh, laisku lamaanin karo kalsoonida dhaqaalaha ee qoysaska markaas lagu wadi karo sida horaan aan soo sheegnay waxaa markaas loo baahan yahay haddii markaas lasoo kaafiyey ama sidoo kale sh- lasoo shaafiyey dhibaatadii qoyskii marxaladii markaas ku jiray loona helay xalkii baahida buuxda rasmiga ahayd ee qol labada qof ay isku wadi karaan ama sidoo kale sinaanta ku socon karaan dhegeysta loo gudbay waxaa marka haddana meesha aansan ka marnayn in dhaqaalaha la fahmo dhegeystayaal haddaba halkan waxaa leeyahay dhegeystayaal qaabkee markaas loo fahmi kara yaaba ku xiran tahay qofka in dhaqaalaha uu fahmo ilaan xaaladdu haddii markaas ay sii adkaato gabadha ayaa markaas laga doonayaa in ay fahanto haddii dhaqaalaha usbuucan bishan sanadkan uu wanaagsanaa maxaa isdhimay maxaana eh, dhib u ka jira dabcan waxaa haboon in gabadha la- ay la fariisato weydiiso halka dhibaatada ay ka taagan tahay halka ee xalku markaas loo heli karo xalka marka ee khilaafka inta uusan bilaabanin waa in marka hore labada qof ay wada fariistaan mise gabadha ayada haddii culeys ay dareento sidoo kale ninka uu ka gaabiyo inuu sheegay dhibaatada qo- kasoo gaartay dhaqaalaha in haddii uu ka gaabiyo waxaa markaas looga baahanya looga fadhiyaa gabadha inay markaas ay la xaajooto la fadhiisato ay ku dhahdo niyow sidan baan kaa rabay sidan isidan eh, dabcan eh, laba bilood ayaan kaa aamusnaa mise saddex bilood dhaqaalihiina wuu xumaada dhaqaalihiina wuu yaraa eh, taas ayaa keenaysaa in dhaqaalaha ay nolosha marka ay kusii socoto ku- la- labada qof ay markaas ku kaafin karaan gabadha ayaa laga doonaya marka in la fariisato inay u sheegto maxaa dhacay maxaa isbedel ku imaaday maxaa culeys ku imaaday maxaa markaasi eh, dhaqaalihii lacagtii markaasi laiska rabay dabcan kaama hayo ma wax dhib baa jira ma wax kalaa kula soo kordhay ma wax kalaa kula soo darisay waxaa laga yaaba gabadha waa iska dumar waa iska bilaadan waxaa laga haddii fahmi wayso mise ayadii haddii dhaqaalihii waagii sanadihii markaasi faraha badnaa wax ku baxay ay ka keedin weysay ama ay ka hoosbaxday waxaa markaa laga yaabaa in meelo kale ay markaas u sharcato ama ay dhahdo waa in bed ah, dabcan waa in doonteeda meel kale markaa meel kale ay ku degtaa hadhihin weliga laakiin ogow halka layska haysto ama halka dhaqaalaha uu ku yaraado weydi la fariiso waqti kooban laakiin qaabka ugu wanaagsan inaa ku weydiisana waxaa kaaga qurux badan intaad horta eh, dumarka waxaa leeyahay muscab dumarka waxaa hadda ka horaa la sheegay waxaa ugu nasiib xun ninka waxaa ugu nasiib xun gabadha sariirta ku cunto sariirta gabadha ku cunto ninka ninkaas waxaa lama koro mana dabcan maskaxdiisana ma korto asagana ma koro ji- ka jismi ahaan maskaxdiisa maskaxdana sidoo kale kama koro laakiin waxaa ka qurux badan haddii dhaqaale wadanka haddii markaas qoyska dhaqaale arrimahaas ay soo galaan sida qaabka adig markaas horaan xalkeeda khilaafka qoyskaada aad markaas uusan usii bixin sidoo kalena uusan guriga reerka u burburin waxaa kaaga haboon kaagana qurux badan inaad marka hore la fariisato oona ku dhahdo maxaa qaldan maxaana eh, markaas eh, iminkana la gudban marka ha ku weydinin gurigaada eh, eh, dabcan ha ku weydinin qolkaada jiifka laakiin waxaa kaaga qurux badan inaad ku weydiso adigoo fadhiga fadhida ama caruurta markaad seexiiso fadhiga isku hartaan wada sheekaysataan waxaa ku dhahdaa muscabow sida ma ahayn saddex bilood iminka lasoo dhaafay dhaqaalihii aad buu u yaraaday howlihiina kor bay usii kaceen sicir bararkii adigana waa ka gaabinaysaa subaxuu jira bal xogta iga dabagee ma oo howlihii shaqada lacagtii baa is dhintay ma adiga wax kale kugu soo dirsay dabcan ninka wuxuu markaas noqonaya qof markaa is furfuro si deganna wax loo weydiiyey waxaana ay soo baxaysaa jawaabihii rasmiga saxda ah si adigana u sheeg qofka dhaqaalaha waxaa ku dhahdaa sidan howshan isbe- yaa isbedeshay laakiin mud- muddooyinka soo socda waxaan filaya insha allah wax walba inay hagaagi doonaan laakiin buuqi qayle iyo naag kalaa geysa dad kalaa siisaa howlo kalaa u ku ad- u adeegtaa iyo dad kale marka adiga wax cilmu qeyb ah waxba aad u ogeyn waxba aan lagu soo sheegin xaqiiq aan u hayn rasmi aan u hayin markaa ku degdegin ha fududaanin oo markaasi stress iyo buuq ha ku furin khilaafka waa ogta dhaqaaluhu wuxuu markaasi keenaa in markaas xitaa qoysaska ay ku kala tegaan oo inuu ku burburo guryaha fara badan ayaa dareemaysaa maxaa waxaan la ahay biilkii waxaan la ahay lacagtii uu siin jiray wuxuu iga gooyay lacagtii waxaa yaraatay lacagtii waxaa ilmihii xitaa waxba kama bixiyo waxaa isoo dhan asagana waxaa waxaa laga yaabaa in uu reerkii u dadaalayo in uu sidii re- reerka uu ku kaafin lahaa sidii reerka uu ku dabooli lahaa baahiyada kala duwan hadda waa ogtahay nin markuu reer yeesho eh, een, qoys u yeesho dee culeysyo fara badan baa iska soo darsayaan asagana marka waxaa k- ka go-naanaysaa muscabow in sidii marka uu ku kaafin lahaa uuna ku heli lahaa xalkeeda in markaasi la helo gabadha markaa halkaas halkaas looga fadhiyaa haddaba sidee laisku waafajin karaa haddii markaa muscabow xalkii la hela baahidii qoyska sidii jaceylkii reerkii uu kusii waari lahaa uu kusii ballaaran lahaa kusiina ifi lahaa kusii quruxsanaan lahaa haddana se laisku waafajin karaa dhaqaalihi hadduu meesha soo galo ilaan reer dhaqaala ma socon karo si wanaagsan.
reerka dhaqaalaha haddii uu helo r- dabcan waxaa laga hadana in markaas haddana ay adkaato baahidii marka haddana qoyskii yuusufow Mhm.
dabcan waaba marka lagu leeyahay wa markii wax un marka isfurfuro wax kale ayaa haddana meel si ka noqdo aada iyo aad ha u maleynin labada qof ee wada jooga sida horey loogu sheegay mar walbana loogu sheego soona ahaan jirtay siina ahaan joonto dee mar markuu wax kuu hagaago wax kale ayaa halaabaya een, qoyskii haddii sida aan soo sheegnay labadii qof waxyaaba badan aan kasoo hadalnay yuusufow haddii khatartii carabka la ilaaliyo haddii labadii qof kalsooniisa siiyaan haddii waxyaabihii khilaafka jira la xaliyo haddii hadaladii iyo luqadii wanaagsanaa aanu sheegayn laisku markaasi laisku adeegsado haddii baahidii labada qof ee lamaanaha ka dhexaysay sidoo kale la xaliyo dhan walbay ahaataba haddana waxaa macquul ah in dhankan dhaqaala haddana uu qofkii amaba ninkii mas-uuliyadda eh, isagu saarneed arrijaalu qawaamuun ilaa isagaa la doonaya ninka inuu eh, intuu dibadda u baxo dhaqaalihii iyo sidoo kale waxyaalihii qoyska maareynta isaga mas-uuliyadda ka saaran tahay Eh, waa qodobka diiniyan marka ugu horeba in gabadhii iyo sidoo kale reerkii adiga aad wixii loo baahnaa meesha si aad inta kalaankaada aad maaraysid kaafisana haddii laakiin arrintii sida la raba dee noqon wayso yuusuf haddana waa in la isku dulqaato oo ilaan wuxuu laguma waaree wuxuu laguma waarayo Eh, sidoo kale marka arrintan laga hadlayo kalsoonida dhaqaalaha yuusufow waxaa leeyahay sidoo kale waxaa soo hoosgashaa labada qoysood labada faamili ee labada dhinac waxaa dhacdo in gabadhii tusaale maalmaha dambe dabcan qurbaha ayaa ugu badan ayaa la yidhahdaa da- dadka soomaalida ku nool halkaasi Eh, waxaa soo baxdaa in dadka markay soo shaqeeyaan waxaa leeyahay waxaa gabadhi oo kale waxay leedahay anigu een, intan intan ayaa lasoo shaqeeyo maaha bishanaha dee familkayga ama aabahayga ama hooyadayda intan ha loo diro adigoo aabbaha ama hooyadaane dee bisha kale aan ka dhigno ama wax kale aan u raadino micnaha in tii qoyskii ama faamilkii kale ay ka horumarinayso halkii ay ahayd in loo sinaado arrintii haddii boqol doolar loo dilo faamilka gabadha ninkana aabihiis de in asagana ama boqolkaasi doolar loo dilo iyo wax lamid ah ay ahayd laakiin sidoo kale arrintan ayaa soo hosgelaysaa yuusufow eh, sidoo kale khilaafka dhaqaaluhu waxaa uu la mid yahay ama uu ka mid yahay ayaa leeyahay dhibaatooyinka markaasi ugu khatarsan ee burburiya guryaha dabcan dhibaatooyinka markaasi number one sidoo kale la dhihi kara kaalinta koowaad ayuu ka galaa ay ay hoos imaanaysa ee leya ama ku hoos jirta waa in markaasi dhaqaalihii laisku fahmi waayo gabadhii ay markaasi liiskan iskala soo baxdo anigu dee waxaan u baahanahay ee sidani sidan waxyaaba martaaye aan markaasi munaasab ahayn marka uu lagu leeyahay marka ugu horeba waxaad raadisaade wife material marka lagu leeyahay qof micnaha dhaqmi kara yusufow qof dhaqmi kara inaad raadiso Een, sidoo kale yusuf sheeka ayaa laigii sheekeynayay waxaa laigu yidhi ee, dabcan labada lamaanaba meesha ay kasoo kala jeedaan aniga hadda ma sheegayo waa waa true story waaya waxayna dhacday xilligii coronavirus gabar ayaa lasoo guursaday nin ayaa soo guursaday wuxuu kasoo guursaday gobol ka mid ah kenya ee nairobi ayaa lasoo degay nairobi markii lasoo degay labadii qoys waxaa la yih- waa- qoyska waxaa la farxad ay ku noolaayeen farxad ay ku noolaayeen dad isjeceel ay ahaayeen Ee, ninka markaa uu shaqaynayo nin wuxuu ahaa iska shaqo tago dee cidda biilkeedii iyo gabadhii iyo sidoo kale masruufka waxyaalaha dhammaan iyo ku filan ayuu ahaa Ee, coronavirus ayaa imaaday xoogaa waxbaa isbedelay dhaqaalihii ayaa isbedelay covid 19 iyo adiga mushaar dadka mushaar laga jaro shaqadii la waayo waxyaaba ayaa meesha soo galay marka waxaa laleeyahay qof marka waxaa ii sheegaya aniga ee, ninka ay maarata qara ay walaala yihiin wuxuu yidhi marka gabadhii ninka way u fiicnaad markii hore waxay ahayd gabar mas-uuliyiddii ka soo baxaysa ru- ee, qoyska ninkii subaxii markuu shaqo tegaya dee waxay isku korsaari jirtay markuu imaado si wanaagsan loo soo dhabayn jiray oo adiga meesha jeceyl ka muuqda laakiin jeceyl oo ma- kood saaran yusufow jeceylka koodka saaran waa fahmaysaa umalayaa jecelka saas labada gacmood saas markaa tirado koodka saaran ayuu ahaa oo dhaqaalahaasi keliya la fiirinayo marka waxaa dhacday hal cunug ee u dhashay kadib ninkii waxaa la dhahay marka waxaa isku bedelay dhaqaalihii iyo shaqo iyo sh- iyo maarata shaqadii waxaa iska bedelay gabadhii wejiga bedeltay allaha tanaboon ninkii dee si waxaa loo dhaqmayay oday somahan iyo xaaji wejigaa loo bedeshay ee waxaa dhacday in la dhaho maarataye alaabtaada dee wataas xaggay taalaa quraacda soo qaado ama islaantii ja- ka shaqaynaysa ee meesha madowdeed in lagu soo dhiibo howlihii iyo cuntadii wixii kule ninka waa yaabay wuu arkay arrintii isbedelkii gabadhii inay wejiga bedeltay hal cunugay markaa haysa marka wuu la yaabay wuu u tegay maxaa dhacay waay waxba ma dhicin waay marka hore bilo ayaa la jooga ama hal bil adi isbuuc ayaa la jooga yusfow kadib si toosay markan ugu maataallah waxay ku dhacday dee anaade isma keeni karno sababtu maxay tahay dee sababtu waxay tahay markii hore nin shaqaysana micnaha mushaar iyo waxa aan u baahanahay maanta haddii aan intaasoo lacaga kaa codsado ay siin jirtay shaqadaasi ayaa haysay laakiin maanta maadaama de wixii aan kaa codsado haddaan ku dhaho maanta dahabkana u baahanahay ama meeshaas meeshaasaan doonaya inaan dalxiis u aada haddii aad maadaama ay geyni karin ina kaafin karin waxaan doonayaa inaan anaadi kala baxno nin way fur sababtu maxay tahay waa intaa yar yuusuf ee isbedeshay waqtigaasi ahaa nolosha marka waxaa lu leeyahay kalsoonida dhaqaalaha in labada qof markaa marka ugu horeba ay noqdaan kuwa dhaqaalihii iyo wixii meesha kasoo bixi doonaba bifadli maaragtay in- micnaha wixii ilaahay qorayaba meesha waa ku jira in loo diyaar garoobo oo wixii maaragtay duruufaha keenaane laisaga bixin ama laisaga carin yuusufow tanna waxaa laleeyahay waa waxyaabaha maalmahan dambe qaybta weyn ka qaadanaysa ee qoys burburka in guryaha ay dumaan oo maarata dadka ay kala tegaan micnaha qofka sidoo kale sidii aad ka malaynaysay inuu kula noqonin oo ah in markii horeba ilaan been baa lagu soo xarigeliyaa horna waa lagu dhaqaaye ee maalinahan dhahan ee intii ay kugu dhacdo dee qofka marka ugu horeba wax intuu maarata been kuu sheego oo uu ku dhaho anigu ee, dee intaasoo biilaan kuu qorayaa intaasoo micnaha lacaga ama hantidaasi aan kuu qorayaa bishii biil laakiin hadhow markaa nolosha ay bilaabato arrintii isbedesho yusufow taasina dee qeyb ay ka tahay waa marka lagu leeyahay marka markii wax ay isfuraan wax ayaa isxiraya laakiin waa inaad u dulqaadatid maadaama adigu aad tahay nin maarataye adduunka qofka bani aadamkan uu dhammaystirnaanin wax markuu kuu haagana wax muu kaa halaabayo lagu leeyahay eh, saaxiib yuusuf marka aada mascawo haddii markaasi baahidii jeceylka dab dabcan lasoo lasoo buuxiyey sidoo kalena halkaas lasoo dhigay hadda sidee markaas hadda laisku waafajin karaa dhanka dhaqaalaha waa su-aasha ma- maanta taagan aan dhegeystayaasha aan weydiinayna sidee laisku waafajin karaa En- oo la rabo in furayaasha guusha qoyska cid waliba markaas ay u dhadhamiso ay dhagarto cid waliba maanta ay jeceshahay haddii reer maanta ay yeelanayso ama haddii nolol ay rabto inay maanta la samaystaan dabcan waxay waxay jecel yihiin in nolol wanaagsan ay ku noolaadaan sidoo kale meel fog ay gaaraan noloshooda carur wanaagsan ay dhalaan sax cid jec- cid jec- cid neceb markaa ma lahan haddaba haddii qofka uu ka sheeganayo baahidii ama buuxintii markaas noloshii jeceylkii ama qoyskii haddaba eh, haddana baahida eh, jeceylka dabcan waxaa laga hadlaa halkan jeceylka qoyska keliya ah. baahida en, si lagu buuxin lahaa ama loo heli lahaa jeceylka qoyska gu- gu- keliya laakiin dhaqaale kuma jiro halkan waxaa leeyahay haddana dhaqaale sidee markaas haddana eh, laisku kaafin karaa mise laiskugu keeni karaa ama lase loo midayn karaa dhaqaalaha iyo sidoo kale buuxitaanka jeceylka reerka qoyska si markaas ee wax waliba haddii la helo eh, dabcan buuxitaanka qoyska wax waliba way- way kaafmaan waa laga in la kaafin karo laakiin haddii dhaqaalaha eh, markaas haddana qoyska uu haysto waxaa laga yaaba haddana in la heli karin qofka ama nusqaam inuu haddana qoyska soo kala dhexgalo dabcan haddii ninka hadduu marka dhaqaale ama qo- lacag fara badan ama hor- reerkii uu maareynayo waxaa laga yaaba haddana baahidii in haddana qoyska reerka ay ka dhex jirto oo gabadha sidii rabay aysan helin ama ay ra- ay- ay wayso haddii haddana waxaa laga yaabaa eh, reerkii wax walba gudaha qoyska dhexdiisa ay ka dhex sameynayaan si wanaagsan ay u dhex socoto waxaa laga yaaba haddana in lacag ama dhaqaale aysan hayin wax walba laakiin halka hashimay man- hal hal meel wax walba lamis- ma laisku keeni karo mise dambiishii hal shay keli ma lagu dhex wada ridi karo hadda waxaa loo baahan yahay sida markaas laiskugu keeni karaa laiskugu kaafin karaa hal shay uu noqon karta qof ayaa micnaha dhaqaalihii ka helaysaa yuusufow aada iyo aad biilkaaga isu kuwa dursaaraya laakiin waxaa dhacdaal le in qofkii nafaas uu ku waaya waqti aada iyo oo aad gurigii Mhm.
iyo adigii iyo howlihii isaga loo igmaday inuu waqti u waayo Mhm.
qofna waxaa lagu leeyahay waqti uu ku hayaa Mhm.
oo guri waa joogaa Mhm.
wax walbana uu kaa kaafinayaa Mhm.
oo idinka idinaga dhexeeyey laakiin dhankaas iyo dhaqaalaha ayuu haddana ka liitaa aada iyo aad waa waxyaabaha maanta taagan Mhm.
la isku fahmi laayahay Mhm.
ma garanaysaa yusufo Mhm.
een badi haddana markii dhanka psychologista maar dadka la taliyaasha dadka ila tali su-aalaha imaadaan ayaa ka mid a midaas mogta yusuf Mhm.
waxay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin qofkan gabadha waa imaanaysaa laba qof ayaa meeshan ii taagan ayay ku leeyihiin laba nin ayaa meeshan ii taagan mid waa nin hanti leh lacagna wuu qabaa laakiin ima jeclo imana daneeyo laakiin waan heli karaa waana guursan karaa Mhm.
midna waa nin i jecel aniga maarata idaneynaya ina doonaya laakiin lacag ma qabo ee keen qaataa keen raacaa waa su-aasha taallo haddana yusufu Mhm.
waa su-aasha taallo Mhm.
oo mar walba arrintan noqoto arrin maalmahan sidoo kale soo badatay dadka dee qof walbaba maogtaha markaas fikrad ayuu kuu dhiibayaa yuusuf oo kale wuxuu ku leeyahay qofka adigu qof micnaha muxuu loof marantarayaa ay dhaheen adigu qof aan waxba hayin waxa kuu tari maaye dee niyow qofkaasi waxaa haysto raac kii kalaa ku imaanaya wuxuu ku leeyahay niyow qofkan wixii baa ka helaysaa laakiin farxad ma jirte dee kan kale raac ee waqtiga ku helayo kula joogayo ee waxaad doonaysane kaa kaafinayo ma fahmaysaa Mhm.
marka sidii ayaa maanta jirtaa Waa ninkan tahay.
waa soo Mhm.
kaafiyey waxyaabihii waa kuu soo dulqaatay carabkii aan sheegaynay hadalladii adkaa waxyaabihii kulli waa ka soo baxay laakiin dhanka dhaqaalaha markay imaatay hoosh way adkaanaysaa way adkaanaysaa haddana waxaa looga baahan yahay leeyahay muscab een, horta een, labada qof haddii isku imaadaan ama qoyska ay wada dhaqayaan wada simayaan horta waxaa haboon haddii mar ay isqaataan ee, reerkii ay mas-uuliyadooda labadood ay qaadeen waxaa haboon horta labada qof inay isfahmaan wax walba waa imaan waxaa laga yaabaa inay gadaal dambe ay ka imaadaan wax walba waxaa laga yaabaa inay imtixaan yihiin wax walba adiga ma dareemi kartid qofkana markaas adiga een, eh, kuma qasbi kartid inuu dhaqaale oo guriga keeno Een, hadduu hayin ma hayo hadduu hayo wuu hayaa waa intaasu keliya laakiin waxaa loo baahan yahay loo- looga baahan yahay qofka horta in gabadha ayada reerka maamulayso in horta waxyaalo fara badan ay isweydiso ee fikirto ay isku keento maskaxdeeda Ee, bal sidee aniga ku wadi karaa ku dhaqi karaa kuna hagaajin karaa gurigana kuna dhisi karaa sidoo kalena aan u heli karaa qoys dhammaystiran oo aan markaas buuq iyo qayli aan lahayn waa muddo qof waliba uu ba- loo baahan yahay inuu helo sidee dhaqaalaha maanta ninkan wuu dabcan wuu yar yahay sidee loo aan u maareyn karaa ka aanay shaksi ahaan ka gabadh ahaan waxaa laga ninka inuu soo xamaalayo lacagta uu keeno gabadha inay markaasi baahida dhan ay daboolayso wallahi iyadii xitaa laga yaaba inaysan reerka qoyskooda aysan u sheegin ay wax waliba ay daboolayso ay daha saarayso saarayso saarayso waxaa laga yaaba marka dambe inuu dareemo uuna fahmo Een, kadibna uu dhaho walaalay maanta intan baan soo helay lacag intaasan yaan ra- yaan he- yaan hayaa kadib waxay noqonaysaa gabar gabar markaas qoyska dhan lagu aamini karo laakiin haddii gabadhaha maanta ayada og biilkii qoyska in cariraya oo haddana ka- dabka ku wada shubayso mararka qaar waxaa la dhahaa een, s- doqonta la tilmaamay dabcan haddii maanta og- ay og tahay reerkii dhibaatada ka jirto eh, qoyska ayada hayso haddana carur ay la dirsiyahay haddana laga yaabaa beelkii qoysku inuu aada carur yahay lacag laga yaabaa in loo dhiibo haddana hal mar ay meeshay kala geysa la kala garanaynin oo xataa ay garanaynin ninka suu kusoo shaqeeyay ayada ee guriga iska joogto marka waa laga qurux badan yahay in horta gabadha ayada xisaabtamayso oo ogtahay bal reerkan aniga haddii wadaadkii uu soo shaqeynayo bal aniga saan ku masruufi karaa ku wadi karaa wixiina aan dhaqaalihi oo shaqeyn karaa waa sax ka haddii uu yaraadana see aan markaa ola tashan karaa oola fariisan karaa aan dhihi karnaa sidee arrintan uga gudbi karnaa sidee xal u heli karnaa laakiin waxaa ka qo- ma- taasi waxaa ka xun midda markaasi banaanka hawsheeda guriga taalay iyo weliba ceebihii banaanka usii saartay bixisay kuna dhahda ninkii waxa ma hayo waxa ma- ma ma bilan karo ma dhaqan karo dabcan uu dhaqan karaa laakiin duruufihii ogiis baahidii asaga ee labada mar hore la isku keentay yar haddana inay sii kaafiyaan ama sii daboolaan taasi haddana keenaysa ninka inuu sii adkayso mar waliba juhdi dalaal uu ku bixiyo gabadha ninka sidaa ugu dadaalayo haddana fahm wayse ka daran nasiib daro soo maahan marka baahida labada dhinac markii layska buuxi lasoo dhiso laisku keeno haddana waxaa meesha taallaa sidee markaa haddana laiskugu kaafin karaa laiskugu keeni karaa dhaqaalaha iyo arrinta buuxitaanka qoyska jeceylkiisa hal meel u noqon kartaa haddii gabadha magacii wanaagsanaa ee hawshii guriga lala qabanayay wax waliba lala dhisayay een, ee, caruurtii ula qabanayay ca- ee, dabcan ee, uu ammaanayay ee, dabcan waqti waliba uu jah- uu- waqti waqti fara badan uu siinayay haddana dhaqaalihii haddana waxaa laga yaabaa in sidii las- la- lasku loo maarin lahaa in haddana adkaata laakiin haddana see looga fadhiyaa yaa laga doonaya haddana in dhaqaalihii uu maareeyo wuu soo shaqeeyey haddana yaa looga fadhiyaa hadda ka hore qisa dhacday ee, muscabow ee, nairobi ka dhacday ee, laba qof oo ee, north eastern ka soo jeedeen een, allaha daayo waa hadda reer weyn een, muscab een, waxaa jirtay ninka inuu gabar guursaday gabar hadduu guursaday een, caruur saddex xunig ay u dhashay allahu daayo een, waxay degneed meel guri guriga ay degneed way ka guurtay guri raqiisay sii raadsatay nairobi degnaayeen asagana marka company buu u shaqeynayay company buu u shaqeynayay marka way ogaatay maalin bay waxaa dhahday- ay dhahday maxaa qaadataa kadib een, umuusan bixin umuna sheegin lacagtuu qaato marka een, way ogaatay marka bal waxay qiyaastay qiimahii bay qiyaastay waxay ogaatay guri ay ku jirto inuu kira yahay waxay ogaatay carruurta inay wax u baahan yihiin waxay ogaatay masruuf fara badan ninkina waxay ogaatay wuxuu qaadanayo inay inaaf ahayn amase inay qoyska ku fiilneen maxaa dhacay gabadhii maskaxda dejisay gurigii ay degneeda ka guurtay guri kale degtay laakiin asaga warka maahay gurigan kirada waxaa bixinayaa gabadha oo keliya asagoo lacagtu u dhiibaya wuxuu leeyahay taas lacagti biilkiiba kaas laakiin muu ogeen sanadaha soo socda waxaa dhici doono sax gabadhi maxay samaysay ilaahay qalligiis waxay fikirtay waxay dhahday aniga meeqaa igu filan reerkii meeqaa ku filan carruurtii waa gabadha awoodi weysa xitaa in laba ciid saddex ciid afar ciid in ay carruurta keli iyo asaga wax soo gad ayada waxba usa- aysan soo gadanin maxaa dhacay waxay gabadha awooday lacag fara badan inay aruuriso asagana lahaa lacagtaas bil waliba lacagta marka la meel bay dhigay bil waliba lacag bay lacag fara badan bay aruursay waxay noqotay gabadhii in ay balood ayada leeda ay ay ka gadato mid ee gobolka qoybere gaarisa ay ay ka gadato guri Ah, i mean eh, bul- balood bay gadatay hadday gadato baloodkii haddana waqti bay qaad way dhistay wallaahi markuu ga- ay- ay- ay gadaysay muu ogeen markay gurigaasi dhisaysay muu ogeen baloodkii deerka markay xigays- ee, xiraysay ma ogeen markay guriga dhexdiisa ee, wax bay ku beertay geeda bay ku beertay wallaahi muu ogeen maalin bay ku dhahday fasaxaan u baahannahay inaan aadno gaariso inaan baxna waay wuxuu dhahay shaqadii baan ka shaqey intaan ka shaqeey fasax soo qaada dhaa walaalo laba isbuuc fasax soo qaado ama hal isbuuc anugu filan walaalo waq- waqti bay qaato marka waxay dhahayd bishan haddii la heli karin bisha kale soo qaado marka wuxuu dhahay sanadkii waa dhammaanaya dicembaay u kaada sanadkii wax yar bilo bilo yara kara way dhammaaday kadib waa la baxay Ga- waa la- waa la tegay gaarisaa la aaday haddii la aaday ciddi reerkii maalintii maala guriga waa la iska tegay maalinta maxay dhahaa waan baxaynaa guriga baan aadaynaa meel baan aadaynaa intee meel baan u baxaynaa kirar waa kacday gurigii baa la tegey wuu galay guriga suma qurux badan aad buu u qurux badan maasha allah ule wallahi warna kama hayn markaas dha gurigan anagaa leh yaa dhis dhe anaa dhisay maxaa ku dhis lacagtaadan ka dhisay lahaa lacag anaa ley haa hase uga dhistu dhe lacag anaa ley lacag anaa ley se uga dhist caddeemihii dhan bay tustay horta waxay dhahay lacagta bangi aan ku keedinayay intaan dhigayay sidan isidan sidan isidan hadda waxay dhahay lacag yar oo keliya yaa nagu leeyay gabadhaas maxaa marka maxaa ku tilmaami kartaa qofka lagu sifeyn karaa asaga ma ogeen laakiin dadaal wixii asaga ulee uu lahaa bay u keedinaysay ee ula shaqaynaysay ma garad waxay markaasu fiirinaysa baahida jaceylka haddii uu buuxina oo kaafinaya dhaqaalihina waa la garab qaban kartaa waa la dhisi kartaa meel baa kagala soo kala soo saari kartaa waa la wadaajin kartaa sax haa gabadhiis isagoo ninkii fajacsan la yaabsan wuxuu gabadhiisa dabcan wuxuu ku sifeeyu garan waaye iyo wuxuu ka aaminsana wuxuu leeyahay marka hore waxaan ku dhihi jira u dhahay gabadha lacag fara badan baad u dhiibtaay wixii dhan adaa u dhiibtaaye intay kala geysaa anigana weligii afka uma kala qaadan buu le waxuu dhaha carruurta bay ku haysaaye waa qoyskaada wareerkaada afka ku taagin hala hadlin sax weligeedna shilin may weydinin markii bisha ay dhammaatay lacagta gacanta uu ka saaray muscab tusaale gabadha shilin ma weydinayso ilaa bisha kale laakiin wixii haddana way sii kaadanaysaa way usii asturaysaa guri bay ka guurtay guri kale degtay intaas waxay u firinaysaa qiimihii lacagtii inay wixii dibari karto ay isku hagaajin karto waxay xitaa awoodi weysay in xitaa lacagta intay soo baxsato idhar ay ka gadato dharkeeda way ka gadan laakiin dhar ma aragtay ku filan kuma gadanayso yani isma isma qurxinayso markii guriga ay taagta dhisatay yaa markaas waxay dhahday haddaan dad iska dhigi hadda hee yaan dad iska dhigaya marka waxaa loo baahanya qofka asaga markii labada qof isku imaadaan asaga ku soo guursaday laakiin adigana ogow waxa sababta lagu soo guursaday waxa gabdhahaasoo dhan lagaa soo dhex qaatay waxaasoo dhan gabdhaha lagaaga soo xushay waxaasoo dhan intuu gabdho dhan u dabamaray adigu kaaga soo qaatay dabcan waa labada qof markay sheekaysanayaan uu qofka qofka kale la haasaabayo uu doonaya inuu qofka ka dhaadhiciyo uu u sheego uuna runta u xaqiijiyo in labada qof ay noloshooda maareyn karaan heli karaan waxa ayaga markaas ay jecel yihiin gabadha marka waa looga fadhiya waa looga baahan yahay haddii baahinta guriga reerka qoyskii ee dhisayso jecesha ayadan dabcan guusha way gaari kartaa ninkeeda sida guul ay ku gaarsiin karto waa ogtahay hadda ka horaa la yidhi dumar haddee dabcan dumarka korna way kuu qaadi karaan hoosna way kuu dhigi karaan hadday rabto inay sare kuu qaado way kuu qaadi kartaa hadday rabto inay dhulka inay kula gasho way kula geli kartaa ayaga markaas joyiska ay gacanta ku haysta mise ayaga ee xulashadu gacanta ay la taala musacbo marka waxaa looga fadhiyaa laiskaga fadhiyaa laiskaga miiska u wada saaran yihiin labada qof dhexda nolosha qoyska dhexdooda isaga gabadh intay ka fadhidaa gabadhan intay fadhidaa miiska waxaa saaran noloshii sidii loo maareyn lahaa loona dhisi lahaa iyadoo la kaashanaya ilaahi subxaana wa tacaala haddii wax ilaahay aan lala kaashanin wax ilaahay aanala dabcan aan raalli ka ahayn haddii cid markaasi ogolaanaysa ma lahan waa looga fadhiyaa gabadha in markaas ay buuxiso kaalmaha laga raba kaalinta ay ka qaadan karto qoyska ayna ku dhisi karto waana hanaanka uu ku buuxin karo laiskuna waafajin karo qoyska dhegeystayaal haddii markaasi luuqadahaas laisku fahmo waxaa markaas kasoo baxaysaa reer guulaystay reer barakoobay reer qurux badan reer dhismay reer markaasi noloshooda ay hal qof ay usan uka talanin laakiin laba qof haddii laba gacmood hal farfoolma dhaqdo dabcan haddii marka gacanta fartan kaalmo ay weyso dee kaalmo kale ma helayso saa unba ay taagnaan laakiin garba heli haddii wax uu qabsado dabcan suulka wax ka fujinaya ama haddii dabcan gacanta kale wax uu qabsado gacanta kale ka tiraysa ka dhaqaysaa marka adiga haddii aad aragto ninkaada waxyaala qaar ku jiro ka dhaq kamas kamas dabcan ka dhaqo ka hagaaji oo marka xumaatadiisa dhibaatadiisa dhaqaalihiisa howlahaaso dhan banaankaasan ha keenin sidaa ku kaafin laheyd kuna dhis laheyd kuna qurxin laheyd kuna hagaajin laheyd adigay ku taallaa ha sugin in qoys kale gabar kale ee reerkaada ay ku hagaajiso kuna sheegto kuna qurxiso kuna wanaajiso adigoo xikmadaasi garaadka ilaahay ku siiye ha noqonin mid markaasi doqonta la tilmaamay ha noqonin gabar kalena yay ku tilmaamin adigoo reerkaada tilmaamin wax walba ku tilmaami karto hadda wax waliba digitaal bay noqday mustacab wax waliba baraha bulshada laga heli karaa culummada la weydiin karaa sidaan ku dhisi karaa asxaabta dadka khubarada la weydiin karaa oo aad dhihi kartaa sidaan qoyska ku dhisan karaa sidaan ku hagaajin karaa siduu burburka iyo arrimaha uga fogaan karaa sidee ninkayga saaxiib rafiiq ah ula noqon karaa si hawsha si wanaagsan ay ugu socoto waa waxa markaasi qofka qofka kale uu ku wanaagsanaan karo ninkana xitaa wuxuu ku noqona uu heli kara uu dhihi karaa waxaan haystaa gabadh ugu filan ugu toosan ugu barakaysan iguna asturan dabcan haddii howlahaasi aad ka soo baxda hadda nin guulaysataas soomahan haddii gabarh arrimaha ku dhaqaaqdana haddii gabarh guulaysato aan markaas aan lala tartami karin baa tahay oo qof waliba ay dhihi karto sidii xalimo ay ku dhaqanta ay ku nooshahay baan rabaa in anigana ku noolaado haddii gabarh dadaalayso oo fikirayso oo juhdi dadaal fara badan bixinayso meel higsigeeda uu fog yahay haddii adiga oo markaas maskaxda ay yar tahay isku meel baa istaagi kartaan waa kalla waa may marka waa loo baahan yahay in markaas aad isku qiimaysaan baahida iyo jeceylkii qoyska arrimihii haddana isku qiimaysa isku lifaaqdaan ma isku keentaan habka dhaqaalaha haddana ilan dhaqaala la-aan wax ma kala soconayo waxna ma kala hagaagayo muscabo
hagaag yuusuf wuu hadlay wuu dardaarmay sidoo kale qisooyin waa inoo soo bandhigay waa faalooday intaasiin waxaa u sameynayaa waa in la isku raago oo qoysas dhismaan balse aan la kala boodin waxaade nairobi ordaya ma aha maxaa waxaas waxaas wax jira ma ahayn wax jira wuu ahaa maxaa marka hore saddex sane laba sane u sheekaysanaysa guriga kula joogo maya yuusuf arintu muhiimadu waa dulqaad haa dulqaad sabar loo baahan yahay qof dhammaystiran malan saan isku sheegnay qofka labada qoys ee dhisan ama qoyska dhisan labada qof ee wada nool haddii labadaba ay wada fiicneen mid ayaa fiican mid ayaa xun mid ayaana reerkaasi uu ku dhisan yahay amaba gabadha ha noqoto ama odayga ha noqdo waxaan u gudagali doonaa dhankaasi iyo baraha bulshada iyo sidoo kale fahamka maanta yuusuf dabcan war horaama sheega fahamka fahamka yuusuf waa u celin doontaa dabcan aniga hataa sheekadaasi dib aan maskaxeed u tuujiyey waxaa u moodaa in aan soo fafahmayo laakiin yuusuf arrintaas waan gudageli doonaa fahamka waan fahmay dabcan marka hore sister beba hoosta iga soo gelisay moogtahay
marka dambe maxaa dhacay marka marka dambe maxaa dhacay marka dambe dee arrinta waa hagaagta soo mahan maxay ugu imaatay marka kuma imaanin sheekada iga dhacaan kudha aniga sheekada waa iga dhacday waana fahmay hadda calaa iyo xaal shalayna waxaa dhihisay dhegeystayaashu waxay leeyihin musacab waxana laga sii hormaryo oo waddaha furo laakiin anu heshay anigu ma jirin fahamka aniga halkaas ayaan ka taaganahay waa yuusuf iyo dhegeystayaasha u dhexisa yuusuf oo sheekadan ayaa dhacday nin orodiyahana waxa uu dhashay dalka talyaaniga waxaa leeyahay muddo toban iyo shan sano ah fifteen years ayuu gabar xiriir la lahaa shan iyo toban sano shan iyo toban sano
oo weligaas is arkay marka su-aasha u kaada yuusuf gabadha baraha bulshada ayuu ka bartay social media ayuu ka bartay weligood ismay arkin gabadha brazil ay joogtaa waa nin caana orodyahanah muddadaasi toban iyo shanta sano ah sideed boqol oo kun oo dollar yaa almost boqol milyan lacag kenya ay ku dhowdahay lacagtaas ay ka cunaysay fifteen yearskaas gabadha waxay ugu sheekaysay inay tahay gabar kale oo caana iyadana oo dalka brazil laga yaqaano oo model ah dadka dharka xiisiya ah marka ninkan haddee professor xali wuxuu yidhi daanyeere ninkan waa soo ordee lacagii baa iska diray gabadhii waxay ku dhahday anigu mar walba check up ayaan u baahanahay waa xanuunsanahay dhakhtar ayaan mar walba inaa aada ay tahay ninka marka dambe xitaa waxay noqotay inuu deen dhex fadhiista alla yuusufo deen ayaa la go-day dee siddeed boqol oo kun oo dollar la lacag sahlan maaha lacag yar maaha oo toban muddo toban iyo shan sano ah adiga sanadkiiba intaasoo milyan lacag ah ayuu dirayay marka ninkan ugu dambeyn waxaa leeyahay hadda stress ayuu la jifaa iyo madax xanuun wuxuu ogaaday kadib de wuxuu ogaanay wuxuu ogaaday gabadhii waxaa kamaba jirinba gabadhii magac kale ku qaraabanaysay sawirro kale oo beenay ku qaraabanaysay oo gabadh waxay iska dhigaysay caana oo model ah ama dharka xiisiisa oo dalka brazil ku nool laakiin waxaan shax ama kartal soo degay dad ayaa kasoo shaqeeyey sifa lacagtaasi ay u urursaan markii dambe waxay kusoo biishootaa laadhay islaan konton sano jirta haweeney konton jir ah ayay kusoo biishootay oo la ogaaday inay ka dambeysay arrintan oo ahayd qofka lacagtaasi jaqayay intaasi sano toban iyo shanta sano ninkaasina lacagaha faraha badan xitaa baabuur ayuu u iibiyaa la yidhi oo baabuurta nooca ugu dambe classics diinta u iibi haa yusufow marka sheekadan kulley niman badan way qabsatay ma ahan marka ugu horreysanna ee sheeko noocan oo kale ah yuusuf la sheegayo dad badan ayay qabsatay ayaa la yidhi soomaalida xitaa ka mid ah fahmaysaa in sawiro beena lagu qaraabdo yuusuf marka loo soo tuuro yuusufna markuu waxaan arka dee isagana uu iska waasho imbesaadi dharar dharar dharar uu ka shaqaysay bal yuusuf fahamka maanta bal haddii aada u sheegto musacawo si haddaan kugu sheegay yuusuf fahamka adiga dhegeystayaasha aadan kaga dhabaxaya waa tahay ragow dabcan haddii mar horaan sheekada sii sheegay waxaa leeyahay ragow ragow aftiinka tusa dumarkiina si ay ishooda aftiin ugu qabto
waxaa la isku sheegaa malaha intaasoo sheekada ragow maxaan dhacabd muscab ragow dumarka ama xaasaskiina a qabtaan iftiinka hala tuso si ehe ishooda hee iftiinkaasi uu u qabto
waa tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qish aniga kolley qish maxalli ma jiro dabcan cidda fahmi karto waana cid waayo wax yaroo sarbeeb ah oo yara kooban oo qof walba fahmi karo Een, hadda ka hore yaa waxaa dhacday muscab waxyar hadda ka hore waxaa dhacday ninbaa gabadhiisa kasoo sheegtay oo wuxuu u imaaday ninkii eh, aabihiis buu u imaaday wuxuu dhahay gabadhii waa sidan iyo sidan warkaas wuxuu ku dhahay gurigaa dib ugu laabo
Aha.
yaa soo sheegtay
nin ayaa aabihiisa u yimid yuu ka sheeganayaa xaaskiisa duqa muxuu ku dhahay
hawsha gurigaada si fiican u qabso maya gurigaa dib ugu laabo Ha.
hoosha howl muudhin duq muxuu dhahay gurigaa dib ugu laabo aye ha arrima xalli xalliya noqo aye Ha.
sheekada marka tanay daba socotaa miya tanay daba socotaa sheekadan Ha.
marka aragow war dumarkiina iftiinka tusa si ishooda Si ishooda iftiinkaas ugu iftiinka u qabto dabcan sheekadana arrimaha qoysku waay samaa yuusuf waa arrimaha qoyska waxaasoo dhan Mhm.
hagaag balse dhegeystayaasha iyaguna fahamkooda aanu eegno eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan maanta yuusuf sheekada waa noo soo gaabiyey dhegeystayaal waan iskula wada jirnaa Mm.
deen anigana Mm.
dhankiina wax ka soogayaa Mm.
yuusuf waa diiday inuu sheekada iga dhaco Aad iyo sidaas si su-aashu idinkuu soo bandhiga anagana iga soo bandhigay ninkaasi kasoo sheegtay wuxuu yidhi xaaskiisa kadibna yidhi gurigaaga dib ugu laabo balse waxaa leeyahay ragow dumarkiina iftiinka tusa si ishooda oo iftiinkaasi u qabto maxay ka micnaysan tahay arrimaha qoyska qisharna waa naga soo qaaday yuusuf oo wuxuu leeyahay arrimaha qoyska ay ku saabsan tahay sheekada
Ah.
sii dhegeystayaasha wicitaanada yuusuf
waa tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha idaacadda star f m ku xiran dhegeystayaal fikirkaada waa inoo muhiim sidoo kale fahamka dhegeystayaasha waa muhiim qof waliba maskaxda ha tuujiyo oo markaasi ha fikiro oo sidoo kalena anshaxa idaacadda ha ilaaliyo qof waliba ayaa laga doonayaa dhegeystayaal in markaasi oo arrimaha asaga markaasi qof yacni si maskixiyan ah arrimo uga jawaabi karo ayaa markaasi liskaga baahan yahay dhegeystayaal waataa dhegeystaye hore qadkigu ka baxay inkastoo aan arkay dhegeystayaal inay qadka isku ciriirayaan muscab dhegeystaha kale ayaan siinaya fadlan haddii aad aragto dhegeystaha kale inuu qadku ku jiro fadlan u daa ilaa qadku ka baxayo walaal soo dhawow ku salaamaya magacaaga
waa faadamo waasan sugu dhaaran faadumoy haye soo dhawow
waa dhawa waa ku salaamaya faadumoy
aad iyo aad haye soo dhawow waa dhawa haye maxaa la soo kuusan tahay
waxaa la sookonsan maskaxdii aan ka wareeree Ah, sheekada fahamka intaad u gudageli u gudagelintay shaloo kale maad noo fa- maad noo fasir tiishana miya
haa haddii waa laigu qabsaday waxaa la sheekada haddii aad fasirto ama si aa sheeg dadka u sheegto
haa waxaa la dee ganaax aniga dee ganaax in ugu dhacana ma rabo
waxaan hadda tii horaan ka jaahil bixi lahayn bal ruux ka jawaabiyo ruux kale dadka Dad- wada miisaami lahayd dad- hadda dad- war kama hayna hadda hadda- sheeko walba markay dhamaatana wax helay mala had leedaha haddii war faadumoy wal sh- waxaan kuu sheegayaa Haa.
sheekada shalay adiga wadaadkada iyo carruurtaada ma la wadaagtay
maya deen marka see see marka ku ogaa- see rabtaa marka in wax walba ku ogaato marka
hadda waxa cilmigaada in lama fasiraan rabi lahayn oo maya ka maya maskaxda faa'iideyn ka maskaxda faa'iideyn maskaxda muhiim waaye in maskaxda in la tujiyo muhiim waaye
haye ah, bal isku day tan tanna isku day
saaka maxaa cusub tan waxaa laleeyahay Haa.
waragow dumarkiina Haa.
iftiinka tusa si ift- si- si ishooda iftiinka uu u qabto
Mm, waxaa laga wadaa nolosha gabadhaad soo guursatay nolosha ku cusub nolosha fahansiyo aad u aqliya ha sidaa maxaa lo- marka aq- maxaa loogu caqliyanaya marka
hadda waa ilmo yaraad soo guursatay noloshii ay ku cusub tahay inta badan ragga gabdhaha iyagaa ka waaweyn moogta marka haddii gabadha x- ka waran xitaa ay tahay eh, een, g- garoob ka waran mase carmal ay tahay lasoo guursado arrimal hadday tahay dee shabankaaba soo tarbiyey moogta iyadoo waxun iyo waxa kale way kala garanay marka ayadana marka sidee marka loo loo waafajin kara hadalkaas
hadda iyadana hadday eh, khaldanta horta lama toosin karo qofka aqliga ilaahay oo aqliga waa wuxuu ilaahay ku siiye moogta aad baad umahadsantay faaduma
laakiin haddii aad waanwaanisan wax iska bedesho waa laga yaaba shukran waa tahay mahadsan tahay faaduma
halow halow waa ku salaamaya saaxiib soo dhawow
abow maxaana waan dhawayahay muscabow iyo yuusufow waan idin salaamay waa kaa qaad magacaaga
abow sulaymaan taanarifa ayaa la yidhahda sulaymaan haye ninka ragga amiya ninkan
war saaxiibo warde shalayna waa midii kaarnada noo soo bandhigayseen way dhaaftay tan naftar hadda saaka ayaan fursad ka helay haye bal isku day bal sulaymaan
waa haddii aan isku dayo aha
ninyahow aniga haddii aan fiiriyey waxaa ii soo baxday
wax kasta oo ku qabsadaba si ay noqotaba bini aadan baa tay waxaan ku qabsanayna ma jirtay waxaan inaad ka fiirsato haye marka adiga marka qof bini aadan ah ama nin rag ama how ama nin ama nin ahow ama naag ama qof bilcaan ahow Mm.
inaa amarta wax alla mafahmatulhamag aan noqonin oo waxba aan u fiirsanayn inaan noqonin Mm.
oo sidii baalaley dad loo shida ahaan wixii bu- waxa maaragtay aftiimaa iskaga dhex dhicin oo maaragtay waxa maaragtay shayga hubsiin waxa la yidhi hubsiinyaha hala siisteeda soomaalita iyo mogtahay ba ishaadana marka gabadha iftiinka marka maxaa loola jeedaa marka
inaad wax xubsatay horta booyaartu meejaas iga wax iga soo baxay hubsiinyada inuu shay muhiim u yahay meeja iga soo baxay koodhi suleymaan haye
marka maxaa tiri isheeda hi waxaan ku dhahay hi rogow dumarkiina iftiinka tusa ma garatay oo hubs- hubsiinyada weysaas Waa- si si si hablihiina ama gabadhaas isheeda iftiinka uu qabto aftiinka haa waa inaad markaad markaad waxaad si fiican u fiirsato unbaad mogtayaa kala fahmi Hadda waa sax- waa sax- dhegeystayaasha waan isku dhownahay mise dhegeystayaasha waan isku dhownahay Eh, sheekada meesha ay wadaan a kaafi kileerimiya dabcan eh, adi markaan kuu sheegay ma- haddii sheekada isku fir dhegeystayaasha ilan hadda garsoorahan kaa dhigaya waa fikireen horta waa fikireen Aha.
madaxan waa Fahamkooda maskaxda- waa sax.
maskaxdan waa tuujiyeen Aad iyo aad.
laakiin eh, yuusuf mar walba waa ognahay Aha.
jawaabtiisa Mm.
waa un wax maarata waxay dhahaan koomo koomo waa wax qalloocan Aye.
marka weli waxaa ka gaabiyeen weli waxaa ka harsan Ah, maskaxdaa sii tuujiyaan adina garsooriya taa sheekadan waan kuu aniga sheegay garsoore miya yuusuf may waan kuu sheegay waa fahansan tahay already muscab garsoorahan kaa dhigay Aye.
xitaa haddaa qof kale u sheegto oo aad qashka haddaan kuu sheegaya a waayahay kolley waa laisoo weydiinayaa waxaa u Waana sheegi waa qalad doonaa.
inaad sheegto halow halow starf walaalaan ku salaamaya soo dhowow
waa dhowey halimo salaad waaye maama xalima soo dhowow haye
waa dhowee Ah,
xabibina waa salaama faadimo
bal soo dhowow isku da Marka- bal fahankaada isku maama horta si kasta waa loo fasiri karaa haye
labada qof oo isku cusubin micnaha waxan waa bilcaane bal intay kaa barinaysa oo niyadaadi nin walba mud waa isku maqan yahe haya
naag sideedaba hadii markaas isku cusubintihiin markaas suuqa adinata waxay u baahan tahay inaad gacanta wax yar uga soo qanisid sax oo niyada kuuga sintid sax waa iska dhici kartaa haye
nina qaar markay isku cusuban yihiin markuu cidda ka baxana fahmuu leeya markuu soo galana weji kale ku soo gala haye
marka idinkana hadalladiina beryahan qardaado badanaa ku jirta kolley ani niyid ahaan saas unbaan u fasiri karaa aad baad mahadsan tahay Alla- halow saarafam halow saarafam
qasulkiiraha yuusuf asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow Yusuf Calim.
Yusuf dadkan kaas waxaan dhaha tagtaageesaay calim haye
soxaa naftarkaa waxaan dhaha tagtaageesaay naftarkaada sheegaa manan ku dhaxsaneen waa lagu soo dhiiba marka yaa waxaa lasoo maalgeliya dabcan xalima naftarkaada waxaan dhaha tagtaageesaa soxan aniga haa aniga haddii xitaa haddii lii soo dhiibay jawaabteeda waan ahayaa xitaa muscab baan la wadaagay jawaabteeda haddaan isku dayo
Eh, carab maxay dhahda mogtahay eh,
isku dayga waa jawaabka barkeeda mogta sax
marka haddaan isku dayo
أسأل Ani la'aaw, نص نص iftiinka.
نص أس- المس- المسألة مس أس أس مسألة نص الج- نص الجواب ما هي ساس ما هي عربي
ya مساس بها عربي ال- ال- ال- المسألة نص الج- نص الجواب ما هي haa
أي وضبل أي أنا أقول إيست
marka tigaan no maxaan dhihi lahaa maxaan dhihi lahaa iftiinka tusa آه iftiinka isha u qooto miya آه
dulow lacagta may noqon doontaa
آه لعبت مية lacagta miya ama samarka labada mid umaan dhihi lahaa aniga هذا ما صنت حموي مصعب هذا كورة lacaga
هذا كورة حد عم تقنا ninka baa masaajidka intuu aaday nin baa intuu masaajidka aaday baa salaa subax ahayd markuu soo noqdo wuxuu arkay gabadh oo xanaaqsan oo dharfan aad u xanaaqsan xaaskiisa xaaskiisa haye halkaasuu dha- war ilaa na maxaa jiraa odha seema kuu ogeen wayba xanaaqsan tahay dee tah wehe maxay u xinaaqsan tahay way xanaaqsan tahay haye
marka gabadhii marka way aad bay u xanaaqsaneed waa mina subax masaajid marka soo aad bay u xanaaqsaneed garta
maalin kale laba maalmood kadib yuu masaajidka haddana salaada markuu ka soo laabtay yuu arkay ayada fak fak fak fak fak ilaa gabadhii maanta shaba shashab eh, oo shii xitaa usii diyaarisa oo meesha warkaas war ilan saakana maxaa jiraa uu dhah
jawi waab isbedelay haddana wuxuu dheh Ah.
diyaar wuxuu dheh Aha.
war ilan saaka maxaa qaldan haya war saaka maxaa jiraa uu haddana dheh aha waxay waxay dhah wax adiga aad tabcata waaye sax aa garta adiga aa tabcatay
waxay adiga aad tabcate yaan ku fak fak leynaya dheh saaka warka waa tahay walla walligiisa khadka telefoonkaa siiyo star fm hallo السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
مصعب ليها مثلا بكت بك- بكت آه، بكت.
برقوا عنا ونكتب farqo la mid ah رعاس واحد مات وأقول ليس aad baan u qoslaya haa عبد الوري وين تنريبا cabdi wax iina fahmayna baa ani fahmaya يا wax iniga iina fahmaynin آه baan fahmayaa
ديار واحد قال نقع قال بدنا كل ما aad iyo aad aad iyo aad
وكاس أنا هرتا من ذا يرى ويرى aha مركو ويانا قرصة واحد يالا الشيء سير زايد ومرة قرنا هيكورة aad baad mahadsan tahay Een, xamdi ee, dhegeystayaashii wax dhan aan weydiyey ee, dabcan way garan waayeen Een, laakiin aniga jawaabteeda muscabna waan la wadaag waan u sheegay laakiin sir bay inoo tahay ani muscab Een, Mus- een, eh, xamdi waxaa lay ragow dumarkiina iftiinka tusa si ay ishooda iftiinka ugu qabto ma garad marka dhegeystayaasha u sheega waxaan waxay dhaheen waa meel kale ila aadeen laakiin jawaabtii may helin marka waxaan kuweydiin rabaa een, nin baa reerkiisa nin baa reer lahaa haya marka s- salaa subax masaajidka markuu aaday markuu soo noqday wuxuu arkay gabadhoo xanaaqsan haye markaas war ilaa aan xanaaqa ma ku ogeyn muxuu xanaaqan saaka aada la soo kacdo dheh way ka aamustay jawaabna uu waayey haye wuu ka tegey haye laba maalin kadib buu haddana salaa subax markuu masaajidka ka soo laabtay buu arkay gabadha fakfak leeda oo shihii wax walba u diyaarisay oo oo faraxsan haye markaas markaas markaas war ilaa saakana maxaa jiraa wada oo la fafag dhawanaysaa haye maxaa uga dambeeyey marka markaas muxuu- waxay dhahday gabar caqli badan bay aheede Mhm.
waxaad tabcatay iga fafagsiinaysaan haye waxaad ee tabcatay tabcatay maxaa ahay marka waxuu tabacday adigu bal isku day waan xamdi weydiinayaa guray aan ugu soo laabanin anaga ayaan ugu soo jecelinin su-aasha maya xamdi baan bal xamdi bal bal gabadhaasi waxaa marka hore ka xanaajiyey haddana ma- subaxii kale bal haddana ee la fafag dhawanaysa maxay tahay waxay beerata maxaa may waa dace- waa jecel dee Ha, aad iyo aad waa gabar fariida xamdi nafteeda maasha allah arrimaha qoyska qeybihii ugu dambeeya ee barnaamijka daqiiqadii ugu dambeeyey ayaanu isla soo gaarnay dhegeystayaal si guud barnaamijka waxaanu markaasi oga hadalnaa arrimaha markaasi iyo qoyska ee waxaana maanta oga hadlayna ama asbuucyadii lasoo dhaafay sidaan hore idinkugu sheegnaba oga hadlayna dhankaasi furiyaasha guuska ama guusha lamaanayaasha amaba qoyska wanaagsan qodobo dhowrah ayaanu ka soo hadalnay dhegeystayaal ee waa sidaa in la xakameeyo khatarta carabka in indhaha nus la furo nus la xiro in raadin la raadiyo xal dhexdhexaada runta lagu dadaalo sidoo kale la adeegsado luuqado wanaagsan ama jeceyl sidoo kalena ee arrimo kale oo aad u markaasi muhiim ugu ah halkaasi maadaama qoysku arrimahaasi aanu kasoo hadalnay qofkana uu la yimaaday qodobadaasi oo dhan oon laga doonayay waxaanu qodobka ugu dambe ku eegeynay waa dhankaasi ee kalsoonida dhaqaalaha sidee marka la isku waafajin karaa arrimahaasi aanu soo sheegnay marba qofka dii u wanaagsanaaday arrimahaasi inuu ku dadaalay iyo sidoo kale dhankaasi iyo dhaqaalaha oo aanu ognahay in iyaduna ay qayb ka tahay waxa ugu markaasi ugu horeeya ama khatarta ugu hore ee burburin karta qoyska eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan bal adiguna dhegeystay qayb kasoo noqo barnaamijka qeybaha ugu dambe saaxiibada wicitaanada si yuusuf dadka ku jira wacalaykum salaam waraxma
wasalaam cabdiraxmaan oo ku jira gaara saas oo wacaye salaad waan kusoo dhaweynaynaa saaxiib baa barnaamijka u gudagal
Ah, waan ku dhowahay waan idin salaamay sidoo kale
haddaan u guda galo mhm
horta waxa waaye qoys ku dhisan macnaha waxa waaye un dhaqaale keliya ku dhisan horta qoys ma noqonayo si wanaagsan
qoyska waxaa loo baahan yahay inuu ku dhisnaado maaragtay kalsooni
ha
iyo is-aamin mhm
dumarkana soomaali hore uguma maahde waxay tiri maaragtay waa kabta iyo kala ridda mhm
mid waxaa waaye danaheeda un iska dhaqaalahaas oo waxaad mataqaana inay un dhaqaale qofka ka samaysato iyada maaragtay u gaara iyo inay maaragtay eh, wixii loo dhiibaba maaragtay aysan fikirin oo eh, un ay waxay dadka ku ridi iyo waxay meelo kale ka bixiso un ay ka dhigto mhm
midna de waa mid maaragtay kabta la yidhaahda oo maaragtay meel afilinayna bay kasoo baxee wixii loo dhiibay yaraysataa oo wax bay dhaqaale ka samaysaa waa gartay
oo maaragtay ciddii dib dambe mustaqbalka ay ka fikirtaa mhm
wax- maaragtay waxaad haysatana waxa weeye maaragtay way ku kalsoon tahay oo way ku aaminsan tahay oo waxaad u keentay way ku way ku kalsoon tahay inaad hadda haddaad ku yaraysana inaad maaragtay wax aad haynin haddaad maaragtay u badisana inaad heshay un bay aaminsan tahay mhm
midna waa mid shilinkaa fiirinayso maanta dee wax kaa waasaba berriba maaragtay gafuurka taagi oo maaragtay kula dagaalami mhm
marka waxaa fiican eh, inay marka horeba aad ka fiirsatid oo midda maaragtay marka horeba yani dhaqaalaha un keli fiirinaysa inaad maaragtay adiga waqtigaadaba ku dhuminin baa ka fiican mhm
aniga hadda ka hor waxaan arkay ma garanaysaa wiil iska baaga mundo oo shaqana wuu raadiyaa laakiin markuu muddo yar shaqeeyo maaragtay shaqadii wuu ka bixi gabar buu qabay aada u fiican marka gabadhii waxaa waaye ilaa ay saddexdaa ka dhasho mhm
gabadhan marka waxaa waaye maaragtay waxay iska shaqaysataa oo waxbay iska dhidhigataa oo waxay carruurta cunaan iyo waxbay samaysataa suuqaasay galabtii iska dhigataa iyo waxba waxbay ka heheshaa oo maaragtay alxamdulilah hataa guri kiraa ku jiraanoo way dhaqaalaysataa oo marka ninkii waxa wuxuu soo helana wuu u keenaa marka wixii maaragtay ee, uu waayana waxa waaye xaggii allan bay ku taqaanaa maalinta minu ninkii wuu ila tastee wuxuu yidhi maaragtay gabadha hataa marka isaga waxba u haysana hataa war waxa waaye xoogaa maaragtay bucket money macnaha yar bay siinaysaa oo balka intaad magaalada socoto ba hataa transport oo ka dhigay ay- ay leedahay mhm
maarkii dambe ninkii nin ahoo wuxuu yidhi saaxiib baan ahayn war niyow gabadhaan ma iska furaaba way dhah haye
war maxaad ku furi baan gabadha niyow maxay ku yeeshay ma ifurmay ku leedahay maya war niyow aniga shaqa ma heli buu dhahay gabadhaan wax alla waxay haysay ma aragtay waxa ciddeedana way ku dhaqaalaysataa ina ani wax isiisimo xaqeedaba wuxuu yidhi anigeeba ma aragtay niyow xaqeeda ugu aruuray niyow si an yeelaan ma garan dhawr inaaba af- iskaba furaaba ii dhaantaa ku dheh mhm
warniga waxaa siita waxaan dhahay ilaahay baa arsaaqada bixiyaa gabadha ifurba hadday kula heenayso dal- maaragtay ay furni aysan kaa dalbanin mhm
war waxaas wax nin walbaba uu heli kara ma ahe ilaahay bari oo nin ilaahay arsaaqada uu kuu furiya marka haddaa gabadhii ilmana way ku haysaa waa inay kugu kalsoon tahay iyo waxa ilaahay siiyeyna ku aamin qabtaaye maxaad ku hadlaysa nin wax lagu hadla ma ahe waxaan dhahay gabadha bal dadaal oo maaragtay gabadha qalbigeeda dhis oo shaqadaada raasaniyow mhm
marka taliyeydu wuu yeelay marka nin waxa markii dambena ilaahay baa mataqaana fatax u furo waa iska maaragtay waa iska degeen mhm
marka eh, gabdhaha iyo maaragtay eh, inay horta dhaqaale fiiriyaan lama rabo waxaa loo baahan yahay ina maaragtay ninkii niyadiisa ay fiiriyaan isagana dadaal baa laga rabaa irsaaqada ilaah baa bixiyaa ma ahan yani wax oo xoog lagu keeni karo صح
marka waxaa la rabaa ninkan inuu dadaalo labada dhinacba maaragtay waxaa loo baahan yahay maaragtay inay isku kalsoonaadaan ba kalsoonidaas haytaa maaragtay reerka ku dhaqmaa mhm oo maaragtay ilmihii maaragtay eh, lagu heli karaa oo maaragtay qoyskii maaragtay uu ku uu maaragtay ku guuleysan karaa صح
marka kulley aniga labada dhinacba waxaan leeyahay maaragtay hala dadaalo oo horta kalsoonida wax walbaba maaragtay ayaa ka horeysa maaragtay niyada wanaagsan baa maaragtay waxaa lagu dhaqdaa xoolo ma ahan nin xoolo qaba oo maaragtay laba xoolo qabto gabar xoolo wax kasta la siinayo oo waxbana ku kalsoonayn waa iska jirtaa mhm
su maaragtay waxay iska yirihiin is kalsoona waa jirtaa laakiinse waxa weye wax walba niyada ay ka hagaagaan waxaan dhihi lahaa aniga eh, niyada hala fiiriyo ayaa la fiirinaa xoolaha taasaa maaragtay ku waanin lahaa aad baa mahadsan saaxiib waan idin salaamay sidoo kale saaxiibkaasi wuu mahadsan yahay xigaha السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة شرف وناكسن مصعب ولا الله عظيم إنه يوسف يوم على يسياش ورقيت أنت وزير barqa la mid ah ruqya soo dhowow ما شاء الله ولا الله وان دواعي كله يهرسوا فربا أنا أكتبوا دواجسين إلا وعيدوا أنا لو سهلا ومحايلي ولما فربا أنا يقصوا هذا شهر كان ما شاء الله mhm فدونا كله يحسب مغناي إنه يتطاهينا فربا أنا هلين وإلتها si wanaagsan
لأن كرجع ما شاء الله يوسف يوم ساك الله الله الملاينا أولي رئيش أفتيري إنك سو مركز دم بسانكي أن هو أن خمش طولة mhm ما شاء الله كله أرجع أرين أدي أدي قيمة بنوار mhm furayaashiisa laysu haleesheyn karaa haddii la yidhaha masala waxaa waye furayaasha waxaa laysu haleesheyn karaa horta ninka ragga asagaa rijaal ah
haa allah waa ku maqlaya walaal gabadha asaa reerka keena maogtahay Mhm.
gabadha markuu reerka keena inaa furayaal wanaagsanaa macnaha irada badan oo macnaha wax wanaagsan aad aad u tuso waaye sax
inkastoo magacabo labada horta meesha qoyska ee mid unbaa sulqaadka u badan yahay laba isla ay isku toosaynin wanaagsan laba kuna ay isku toosaynin marka ninka ragga marka wax kastaba inaad horta reerka marka hore ka dheelitiro gabadha way ku cusuban tahay reerka way ku cusuban tahay reerkooda ahaata iyo guri gaaroo loo gey ahaayaaba inaad marka hore asaga waxyaalo badan tuso gabdhaha naftinkooda maasha allah inay dhabar adeeg suubiyaan oo reerka guriga qoyska maasha allah wiilka hooyadiis iyo hooyadeeda waa isku soo wiilka aabihiis iyo aabeed waa isku soo wiilka walaashiisa iyo walaal walaasheed iyo walaalkeed waa isku soo gabdhaha horta waxaan u baahanahay inay taas fahmaan sax reerkay dhaqayso inuu sheekh kasoo baxmee sheekha kasoo baxa oo ilmahay dhalay sheekhaas kamid ahaada nin wax garanayo kamid ahaada oo caruurta markii horeba xisaabtanka meeshaas aad kusii xisaabtantid waaye gabdhaha aadaan ula hadlaa weliba gabdhahan aad ula hadlaa micabo inkastoon fursad la hadda aan helay
haa marka gabdhaha waxaa waaye wax kasta oo soo mara badanaa dumarka horta inay u dhabar adeegaan waaye waxaanse ay ku dhaceen waxaa dhici karta caafimaad in la waayo waxaa dhici karta in dhaqaalihii mar hore la hel la waayo waxaa wax kasta aad soo gudboonaan kara soomaalida mar hore waxay tiri qabta iyo kala rido xagga dumarka qoyska hadduu ka dhiso waxaa aaminsanahay badanaa inuu reerka dhismaayo sax ninka raggana rijaal oo wixii ilaahay siiyey aas macnaha reerkiisa aad ka hasan isagan horta jir aan laiskulo dhaqmin oo macnaha runta laisu sheego dadcabaan run haddii laisu sheego hataa ciyaalka runta ay baranaan oo meel kasta macnaha runtii waxbay dhaqaysaan marka walaalow dardaarankaasbaa maasha allah siinayo dhagaysta waxaan ileeyahay idin iyo dhegaystayaashiina dhamaan waxaan leeyahay barqa wanaagsan maalin noocanaa ileeyahay barqa lamid ah aad baa mahadsan tahay ruqya dhegeystaha kale aan siino gabagabadii aan kusii qeynayo star f m hello
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
wax wanaagsan muscab ahayda waa hogaan oo joogtada dheer haddaan barnaamij ku gudagalaa oo lo hadda gadaal oga soo dhaco horta qoyska dhaqaalo badan kuma dhaqmi karo dhaqaalaheenna kuma dhaqmi karo waxaa dhexdhexaadka way ku dhaqmi karaan labada qof way isku kalsoon yihiin oo taraam u jiro saas ay qoyska ku dhaqmi karaa bulshada soomaaliyadna waxaa leeyahay si kasta uu qoyska ku dhaqmi karo in lagu lagu dhaqmo oo lagu socdo ayaan leeyahay oo qoys dubli badan oo imaanin صح
sala barnaamijka aad oo lama soconin waxa
وعنا ونكسن ما سنت رضوان هلو ستار اف ام Hello, Milaab.
mhm
Halima Jaarso.
soo dhawo xaliima
Waan dhahay walaalkay. Halima, mhm
horta qoyska horta lacag ku dhisan oo dhaqaalo ku dhisan haa
dabcan meel ma gaarayo mhm oo dhaqaalahaas uma fiirsanayo.
mhm Dhaqaalo dabcan wuu iska tegi karaa.
mhm
Marka waxaa fiican kalsooni iyo isku dulqaadasho in horta qoyska horta lagu dhiso.
mhm
Soomaalina waxay dhahday hadda ka hore mhm
bilcaanta afar waaye mhm
dhegtaag, mhm iltaag, haye santaag, haye lugtaag.
haye
dabcan afartaas inay dumarka iska maxaa maxaa eeba ay iska ilaaliyaan haa ayaan ku waalin lahaa haye
dabcan haddaan ku firo santaag maxaa waaye qofka oo qofka oo maxaa eeba oo kibirka badan ee sanka ku socdo oo sanka ku socdo mhm mar walba qofka ragga ee ka weyn oo guriga keensada mhm ka weynaysiinayo waa garta
qofkaas hadda kolleyda maxaa umaya in nala noolaani karin oo reer- reerkiisa usii dhisnaani karin mhm mid waa mida kale kee dhegtaag haye
qofka maxaa la heblaay maxaa isne- waxa ma lagu sameyn maaye qof kale sheekadiisa unba ku socdaa shidaal uu soo shuban ba ku socon mhm dabcan de qofka aqli kale ku shaqeeyana waxaa malaya inuu qoys u dhisi karin sax
mida kaleto waa iltaag mhm maxay tegaysaa guri kale oo ninkeeda maxaa laga rabaa ciddaas ninka jooga maxaa yaelay inuu haysto hanti badan mhm ninkeedana uu hanti yar haysto marka maxay fiirinaysaa guriga kaleto waxaa yaala waxaan aniga ii yaalay maxaa waay bixi maalinta meeto qabsan muscab keen waxaas gurigan keen waxaa waxaas u baahan yahay keen meelahaasay ka soo aragtay meelahaas kasoo aragtay guriga reerkeela imaata reerkeela ku burburinaysa ay ku qaylinaysa manta kulli mhm mida kalete waa lagu kaa kada taasiyada meeshana uu ku jirto waa xagga iska eg waa hurudaamiyaa leedahay ha haye
marka waxaa la gabdhaha afarkaas iska ilaaliya mida kaleta iyo sida masa waan irahde ha soo koob soo koob xalima
aan soo koway maxaa la nin baa yaa guursaday haween uu guursaday maa xaloo kale markii loo keeno subaxna kaleto wuu furay Mhm.
kaas alle maxaa ku furteen haye
muxuu dheen laba maalkayga Mhm.
ayay dayac badan u keenaysaa oo uma roonto Mhm.
midna lafteeda uma roonto Mhm.
muxuu dhe saddexdaas shay labadaas shay aan ku furay Mhm.
muxuu dhe haweenka u horeysay marka cidi aan aan imaada banaanka ayaan kaba ku siibta dhe kabay aan ku aqal galay Mhm.
kabay muxuu dhe banaanka iyadana uga soo tagtay haye muxuu dhe dabcan si wanaag kabay mala xadin laakiin balse hadii la xadi lahaa subaxa muxuu dhe kabalaanayaan bixi lahaa waa gartay maalkayga ma u roonto Mhm.
waa mida kale muxuu dhahaa xaalad cidda la keena oo yaashe oo loogu talagal raanka inuu shito Mm.
hal mar ayay dabka saartay Mhm.
oo dabcan qof israaf badan ha
ayay ahayd waa gartay israafkan ba ilaahay hataa ma ma jeclo Mhm.
waa mida kale muxuu dhaha iyada nafteeda isku qabtay dabcan ee, muxuu dhaha dabka xaaladii ha saartay ma u xumee Mm.
haddana muxuu dhaha ma iska olin dabcan waa aqaan qof la- laba laba qori oo maxay olilaa in xaalad badan kor ka saarto Mhm.
dugsi baadiya hadaa soo gasho dabcan waa dareemi kartaa qiiq ayaa kor usoo baxay olinka dhan u qorsamaya صح marka maxay u baahan tahay in la badbiyo sooma la ololiyo Mhm.
marka ma ololin muxuu dhaha xaawada dhan waa saarta ma ololin muxuu dhaha way korfidista qiiqi halka cabisa haye marka muxuu dhaha labadaas shay ayaan ku furay waa gartay marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalaheena eh een qoys dhaqaalo ku dhismi marka hore oo masii jiri doono burbur ayaa u dambeyn doontaa marka waxaan dhihi lahaa kalsooni iyo kalgacayl iyo maxaa isku maxaa isku dulqaadasha la muujiyo saas ay qoyska ku maxaa ku islaaxi karaan aad baa umahadsanta xalima waa mahadsan tahay xaliim way mahadsan tahay dhegeystiya ugu dambeeya fursad aanu siina ay ahayd dabcan dhammaan dhegeystayaasha iyaguna aad bay u mahadsan yihiin Eh, yuusuf ayaa dhankaasi fadhiya iyo farsamada dabcan barnaamijka qeyb ila soo ahaa yuusufow bal gabagabada tahay dhegeystayaasha aad bay umahadsan yihiin dhegeystayaal aad baad umahadsantahay sida qurux badan barnaamijka oo qayb qaatay fikirkaada saliimka aad uga dhiibatay dhegeystayaal fahanka sidoo kale aad uga qayb qaadateen dhegeystayaal muscab iyo bakada ee barnaamijka si wadajir halkan iigu daadiineen arrimaha qoyska oo khamiis weliba aad ka dhegeystaan halkan shukran shakuurna wa shukran jaziilan mar walba naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal goordhow waxaa maqli doontaan barnaamijkii macalinka raadiya iyo cabdishukri ee khamiis weliba aad dhegeysataan inta ka hor waxaa niga tegayn sidaasi nabadgelyo dabcan intii wax fahantana way fahantay intii wax qaadan kartana way qaadatay intaan qaadan karin haddii kuma khasbayno de waxay qaadan karana way qaadan karaan waxay qaadan karina way ka tegayaan sidaas iyo nabadgelyo waaninta berito ayaa inoo ballan ah haddii ay baharaali ka noqdo ee arrimaha xaaladda dalka jimco weliba aad dhegeysataan waan isku xiisi doonaa dhegeystayaal aan kala faa'iidaysanno mar weliba